hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhamaantan ama dhammaantiin soo wanaagsan radio suban walba joogtaan kuna soo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan soo xoliba halkan ka dhegeysataan dabcan oo wargeysada kale ah daily nation the standard waxaa alab inala socodsiya anigoo ah yuusuf bakad haddana qeybaha dambe ayaa fursadda kuu sinaa saaka sida kusoo kakacday kuwa baristeen maqalka idaacadda dhammaantiin soo wanaagsan ayna leenna naagta afka soomaaliga ee b b c da v o e da tafsiirka qur-aanka kariimka ayaan soo wada dhegeysanay bal iminkan xubinaha ama xubinta wargeysada wargeeska ugu hore aan ku bilaawno waay uhur is staying away from campaign ee leeyahay muxuu markaas iminkan uga fogyahay ama sidoo kale iska dhinaca oga jeeda dhanka kambaynada ama ololaha markaasi siyaasadda inkastoo laakiin haddana markaasi gacmihiisa gulafyada uu kala baxayo si uu markaas u taageer honaan ugu shaaciyey inuu taageeri doono xisbiga ama garabka markaasi azimiyo lowmoja ama qeybta markaasi ka ah ee raila omolo odinga ee o d m madaxweynaha ayaa markaas iminkan qaadanaya waajibaadkiisa dhanka siyaasadda sidoo kalena markaasi ku sameynaya engagement ama isdhexgal xoogan ee dhanka shacabka taasoo ku xaqiijinayo in ah siyaasadiisa hoosu ka riixayo amasu ka wado taasoo kusoo qaaday kuna sheegay maalinta shalayto sidoo kale uu kula hadlay in markaas mar ula kulmay dadka corino kuwaasoo sheegay in doorka ay ku ciyaari karaan sidii horaan ayay markaasi ugu ciyaareen doorkooda siyaasadda ee labada kun toddobiyo tobankii labada kun iyo saddexiyo tobankii in haddana garab ay ku siiyaan halkaas ay kasoo wada muuqdeen maada karway sidoo kale raila omolo odinga iyo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta bogow sideedaad ee wargeyska daily destandard ee saaka halkan ciwaan markaas uga dhiga sidoo kale uu ka qoraya faahfaahin macluumaad markaasi kala duwan ee siyaasadda iyo qaabka markaasi u kala socoto waxaana markaasi in badan aan la arkay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta inkastoo laakiin kulamadooda iyo weliba wada socodkooda iyo isku imaatinkooda ee aada uga soo dhex muuqdaan mararka qaar warbaahinta haddana laakiin madaxweyne uhuru kenyatta ma jirto meel markaas uu ku tegayo ama sidoo kale ololihiisa siyaasadda ay iskula socdaan raila odinga horaan ay ahayd markii madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu sheegay in garab xoogan xoogan uu markaas ku siin doono in markaas doorashadan uu kusoo baxo isagoo ololihiisa siyaasadda ay garab ah ku siin doono sida markaas wargeeska saaka halkan uu ku qoray wargeeska boggiisa sideedaad wargeeska the standard wargeeska waxaa wargeeska sidoo kale halkan uu kaga digayaa waa qr dabcan waa ninkii hore ee garsoorka u weynaa ee waxa halkan uu leeyahay waa former justice waxa uu leeyahay uu kaga hadlayaa arrimaha iyo weliba macluumaadka ama cilmi baarayaasha ay soo saaraan ee ku aadan doorashada sanadka labada kun labay labaatanka bishii sideedaad ee markaas iminkan bishii sideedaad loo madlansan yahay ama sidoo kale guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ee ku shaacisay in la qabanayo waxaa halkan leeyahay in markaa loo fiiriyo waqtiyada soo haray iyo waxyaalaha markaas iminkan cilmi baarayaasha ay soo saarayaan inay markaas kala duwan tahay dabcan digniino fara badan ayaa la dirayaa ku aadan in shacabka kenyaanka ay arkeen farqiya markaas u kala dhexeeya shakhsiyaadka ishaya ee doorashada ee raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxuu halkan leeyahay dabcan sanado fara badan ayaa marka dabcan arrintan isbadbedeli jirtay hadda wuxuu leeyahay kenya kwanza ayaa markaasi barlamada markaas u horeysa qaadayso qeybta markaasi isdhexgalka shacabka ama xoogan ayuu sida uu ku sheegaya sida wargeeska saakalku qoraya azimiyo ayaa sidoo kale tikitkeeda markaasi qaadanaysa dadka shacabka ama sidoo kale dadka ka qaadanaysa iyadoo markaasi qayb intention ah ama si wanaagsan kusoo jeedanayso laakiin taasi oo dhan waxaa markaasuu leeyahay waxaa ku hareeraysan dad nyaxaasi ah ama nyaxaas waxa u taqaana dhegeystayaal oo doona keliya in markaasi markay bohosha ay kusoo dhacaan wada qaadaan waa sida markaas uu qorayo waa ninkii hore garsoorka ama maxkamadii ugu sareysa dalka ugu weynaa mareen waa ninkii ugu weynaa wargeeska sida hore usoo shaqeyn jiray maxkamadda ugu sare dalka uguna weynaa wuxuu leeyahay waxay markaasi doonayaan hadallada markaasi iyo weliba shacbiyadda dadka ay ka kasbanayaan in markaas boosh ay kusoo wada dhacaan inay dhammaan wada laqaan ama ay wada cunaan sida uu sheegayo waxaana uu leeyahay iska ilaaliya waxyaalaha kala duwan cilmibaarista ay soo saarayaan iyo sidoo kale shakhsiyaadkan kala duwan ay soo saarayaan taasi oo keli ah in nabadgelyada iyo weliba xasiloonida keliya wax waliba ay ku qotonto ay kuna salaysan tahay wargeyska bogiisa lixaad ayaa halkan faahfaahin macluumaadka qoraya warbixinadii kala duwanaa ee muddooyinka u dambeysa lasoo saaray kuwaasoo marna lagu sheegaya madaxweyne ku-xigeenka inuu horeeyo halka azimiyo loomoja raila odinga asana marna uu horeeyo ay markaas isdaba xogaan laakiin wax yar oo keliya ay horeeyaan warbixin ay shalay sidoo kale ay soo saartay intel solution kuwa loo yaqaano ayay ku sheegeen in madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iminkan uu haddana horumaray uuna kaga horumaray meelaha qaar azimiyo laumoja one kenyan alliance waana qaybta markaas azimiyo madaxweyne waa raila odinga iyo mada karwa raila odinga ayaa asana lagu tilmaamay inuu haysto boqolkiiba afartan iyo laba halka madaxweyne ku-xigeenka asana lagu tilmaamay inuu haysto boqolkiiba konton iyo laba asigiiyo rigaadayga shagwa waa sida warbixintii ugu dambeysay ay soo saaraysay dhegeystayaal ee intel kuwa loo yaqaano solution wargeyska wuxuu faahfaahinta macluumaadkiisa iminkan shacbiyadda iyo dhinacada kala duwan ee taageerada u kala hayaan ayaa haddana cawaaqib kale sii keenaysaa ee doorashada taasoo aan xog dhammaystireen ama xog tayadeeda wanaagsaneyn aan loo hayin kuwaasoo siyaabo kala duwan dadka ay u kala macnaynayaan mise ay u kala qaadanayaan wargeyska waxaa sidoo kale halkan uu qorayaa waxaa wargeyska halkan uu qorayaa dhegeystayaal johnson sarkaja guddiga doorashooyinka xududaha i b c shalay waxay markaasi soo saartay iyadana in meesha laga saaray wakhtigii markaasi maxkamadda dabac maxkamadda sare maxkamadaha ay aadeen kuwaasoo ay doonayaan inay kaga hortaagaan ama ay sheegayaan guddiga doorashooyinka xududaha i b c horaan ay kaga hortagtay qaar kamid sida johnson sarkaja iyo taita taveta gabanaha granson samboja machakos wipak candidates opinion datsi iyo sidoo kale former kituyi gabana julius molembe iyo sidoo kale kiyambu senator absland karungu thangwa ayaa ka mid ah meelaha iminkan sida tooska ah ay guddiga doorashooyinka xududaha i b c ay meesha looga saaray in ka horstaagidda dabcan in xildhibaanadaasi ama shakhsiyaadkaasi ay ka horstaagaan xilalka kala duwan ay u tartamayaan taasi oo soo horaan buuq iyo hadarheyn fara badan dhalisay kuwaasoo lagu haystay in ay waraaqaha ama ay wataan shahaadiga qaar ay yihiin kuwa aan wanaagsaneyn amase kuwa markaasi been abuur ah kuwa ay ayaga soo samaysteen balse aysan ahayn jaamacadaha weliba qabsi fara badan iyo weliba iminkan oo socoto baaritaana ayaa haddana weli ma kala cadaanin sababta iyo weliba qaabka markaasi meesha looga saaray weli ma kala caddo dhaweystayaal sida iminkan wakhtigan kala guurka ee horaan markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i b c ay turxanbixin uusan uga bixinin sidoo kale dabagal xoogan ugu sibciyay shakhsiyaadka xilalka kala duwan u taagan kuwaasoo laleeyahay in iminkan ay ka gaabiyeen sida warbixinta halkan ay ku qorayaan shakhsiyaada ayaa iminkan ay markaasi soo shaabaxaan wakhtiga doorashada kuwaasoo lagu tilmaamo inay kaalintii ama doorkii la rabay warqadaha ay kusoo gudbiyaan san dhammaanto aysan la imaanin waa tahay wargeyska halkan sidoo kale waxa uu qorayaa dhegeystayaal waxa uu halkan madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale azimiyo lawmoja raila omolo odinga mada karuwa waxay markaasi shalay la kulmeen kuwa karino loo yaqaano waxaana sheegay in ay ninka calanka iminka wadanka u sido oo sidoo kale madaxweynaha uu ka dambeeya uu ku taageerayo shalay dhammaan halkaasi iskugu imaadeen karoonka kasarani stadium halkaasoo nairobi shalay kulankooda markaasi ku dhacay oona markaasi dabcan waa ururada ee kala duwan ee diimaha qaybta weliba corino uu la kulmay madaxweynaha waxaana madaxweynaha sheegay in saboort ay siiyaan raila odinga oo doorashadan ay dhammaan ay ku wada taageereen si ay guusha uga soo baxdo madaxweynaha ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in asagana intuu kulanka ku sugnaa in diimaha ay markaasi qadileen iskuulada dhammaan ee wadanka dabcan manaahijta ama sidoo kale diimaha kala duwan ay haystaan cid waliba lagu taageero diimaheeda oo sidoo kale aan faquuq iyo weliba tacdiya lagu kala geen isagoo la hadlayay maamulayaasha iskuulada kala duwan ee dalka una fariin u diray in ay cunsurinimada ay ka dhex saaraan iskuulada qaar loo ogolaado qof waliba haddii qofka muslim yahay haddii qofka christian yahay ama qofka aan muslim ahayn haddii kale qofka uu yahay diimo nooc waliba qofka diinta u haysto in lagu tixgeliyo laguna qadariyo sida uu shalay warbixintaas ama fariintaas ugu daray dabcan waa macalimiinta horaan ayaa lasoo tabiyey in macalimiinta qaar iyo sidoo kale iskuullada maamulayaashooda aysan qaar diimo kale ay haystaan balse haddana ay ku adkeeyeen caruurta iskuullada kala duwan aqsanayaan kuwaasoo cawaaqib iyo noolo kale ay la kulmaan caruurta intay iskuullada aqsanayaan fariin ayuu u diray shalay inay arrintaasi ka digtoonaadaan kana fogaadaan shalay isqabqabsi xoogan ayaa ka dhacay jakaranda ee nairobi dhegeystayaal ee nairobi waa embakasi east halkaasu dabcan ciidamada booliiska ay sunta dadka ka ilmisay si ku kala ceeriyeen dhalinyaro oo halkaas dhinacyada kala duwan ay iskaga hormaadeen waa qaybta markaasi madaxweyne ku-xigeenka iyo qaybta raila odinga halkaasoo shalay la sheegaya in ay ayaga ballansadeen garoonkaasi kulamadaas kusobaxyada ay ku qabsan rabeen madaxweyne ku-xigeenka william ruto ayaa baabuurtiisa la sheegaya inay soo gaareen dhaawacya soo gaareen dabcan burbur dhanka dhagxaan ay soo direen qaybta garabka halkan sidoo kalena ay sheegeen xildhibaanka ababu awino oo qeybta markaas ka tirsanaa raila odinga isagana sheegay in garoonkaasi ayaga qabsadeen laakiin dhammaan halkaasi inkastoo laakiin ay ku wada qabsadeen laakiin haddana si wanaagsan maysan ku dhammaanin waxaana isweydaarsaday dabcan shaksiyaadka ama dadka taageeradada ayaa isdhexgalay kadibna isku tuuray dhagxaan iyo sidoo kale baangada iskula dhex ordayay garoonka sida markaas muuqaalo videoya ah laga dhex arkayay waxaana la sheegaya in dad qaar ay ku dhaawacmeen iyo burbur ay soo gaareen baabuurta madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto waxaana garoonka jakaranda la sheegay in ay labada dhinac ay sheegayaan inay buugaraysteen mise ay ballansadeen in maalinta shalayto ay rabeen inay ku qabsadaan kulankooda madaxweyne ku-xigeenka ayaa markaasi cambaaray kulanka shalay dhacay kuna sheegay inay markaasi nasiib darro ay tahay dhalinyaro waxbaaan dhalinyaro waxbaan galabsanin sidoo kalena dhalinyaro shaqala-aan ah in markaas si fudud loo adeeg loogu adeegsado in burburka ama qolaas waddanka uu ka dhaco oo aada u cambaaray arrintii ciddii ka dambeysay iyo sidoo kale madaxtooyada halka uu dabcan oo sidai hadalka u dhigayeen wargeyska in ay ka dambeysay qaab markaas abaabul xoogan oo laisla wada ogyahay sida wargeyska halkan saakuu ku qoray buggiisa tobnaad wargeyska daily nation weli waxaa markaasi socotaa sababta iyo ciddii markaasi ka dambeysay burburka aqayladaasi iyo rabshadahaasi shalay dhacay iyadoo ciidamada sidoo kale halkaasi lagu sii daabulay ka hor intaysan dhicin kulamadaasi ciidamada aada u tiro badan ayaa la arkayay halkaasi ku sugnaa garoomada ama garoonkaasi jakaranda dhegeysta sida wargeyska saaka boggiisa uu qorayo weli idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhammaantiin hasuwax wanaagsan aynu leenahay goorrow sideedii subax markii la gaaro warka ayaad maqli doontaan iyo weliba dhegeystayaasha sida saakay kusoo kaakaceen hadalhayntooda ugu weyn ayaad maqli doontaan hadduu eebaha raalli ka noqdo dhammaantiin suwax wanaagsan aynu leenahay waa tahay wargeysyada aada bay siyaasadda uga hadlayaan iminkan oo kambani waa closom shoka isagana wuxuu markaas iminkan xidada u siibayaa asxaabta iyo weliba taageerada asimiyo la umoja sidii ay raila ugu sameyn lahayn kambani maalintii shalayta ayuu sheegay in si toos ah iminkan ay arrintan u socdato ololaha xoogan ee azimiyo lagu soo daranayo asxaabta iyo weliba xubnaha u taagan wipa weliba qeybta azimiyo sheegay in meel weliba ay ku doortaan wipa xisbigiisa isaga uu ka hadlayo oo u sheegay in ay arrintan rival ay noqotay misdhexgal xoogan campaignka oo markaas la kala saari layahay azimiyo oo markaas asaga ay hoosmaadaan wiper sida asaga u dhigaye laakiin ay ku sheegaan in taageerayaasha ay ku siiyaan wiper sidoo kalena ay kusoo qaataan madaxweynaha raila omolodinga waa hagaag dhegeysta halkan waxaa leeyahay asxaabta madaxweyne ku-xigeenka ayaa halkan dhaawac soo gaaray jakaranda stadium waa nin markaas u tartamaya xilka dabcan embakasi east ayaa shalay la sheegaya in dhaawac xoogan uu soo gaaray kadib daqar madaxa kasoo gaaray halkaasoo sawiraanta qaar la arkayo ama sawiraantiisa in ay dhiig markaas uu ka daadanayo shalay kadib markii daqar uu madaxa kasoo gaaray dhagaxa looga iftay madaxa waana xildhibaanka markaas isaga ku taagan xisbiga u d a ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaana markaas iminkan markaas ku anducinayaan qeybta garabka madaxweyne ku-xigeenka in arrintan uu soo abaabulay xildhibaanka deegaankaasi bobawino kuna sheegay in markaas rabshada iyo buuq iyo weliba meel kudhac dastuurka kaga dhacay isagoo markaas barihiisa bulshada ama twitterka markaas dadka ama qeybta baraha bulshada uu dadka markaas isku soo baxyo ku sameynaya sidoo kale kula sheegaya in ay markaasisan ogolaanin dibadbaxyo iyo kulamo public meeting ama kulamo kala duwan dibadbaxyo iyo sidoo kale dabcan waa baangado shalay ee halkaasi lagu dhex arkayo sidoo kale isla weydaarsanayeen dhinacyada kala duwan oo isla dhacayn qaarkood ayaa horka wargeeska u qoraya markii dambena halkaasi ayaa lagula cararay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kadib waxaa markaas aada loo cambeeray in arrintan si deg deg wax ay kaga qabto guddiga doorashooyinka xubnaha i b c in kenyaan fara badan halkaasi ku dhaawacmeen sidoo kalena dhibaato xoogan ay kasoo gaartay waa ninka lagu magacaabo xisbiga a n c musele mudavadi wuxuu isaga sheegaya in arrintan faragelin xoogan ay ku sameyso kadibna arrin deg dega ay ka qabato xildhibaanada ama shakhsiyaadka xilka u taagan arrintan dhibaatada xoogan ay markaasi ku keenayaan kaga hormaanayaan cid waliba isdhexgalkeeda iyo ololaheeda siyaasadda ay markaasi ku fulin karayso dhegeystayaal xubnaha kala duwan ee kenya kwanza ayaa dhinacyo kala duwan arrintan uga hadlay kuna sheegay inay tahay mid nasiib darro ah in abaabulka xoogan ee dhinaca garabka kale ay soo saarayaan wakhtigan aysan sidoo kale munaasab ahayn dhegeystayaal idaacadda star fm codka gobolka qeybar ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan aroriso banbal dhegeystayaasha qadka telefoonada iminka fursadda siinaya eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan aroriso banaan leeyahay qadka telefoonka ayaa iminka dhegeystayaasha siinaya saakase kusoo kakacin kuwaad fariisteen maxaa la hadalaa deegaankaad ku sugantahay isku socodka hadalhayntu maxaa maanta la hadalaya maxaa haysaa maxaa maanta ku weyn shalay iyo daraad waxay ahy tahayba maxaa kuugu weynaa maxaa la hadalhayaa maxaad u baahantihiin adin baa deegaankaada tuladaada qaryadaada magaaladaada countigaada ka warhaysa qadka telefoonka u hore star fm soo dhow walaal asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu yusuf waa ku salaama bashka xaji xagar dheer bashkaa soo dhawow Al- dhow walaal macna alxamdulilah ilahina wadan uu soo kaakiciyey Mhm, saaka xoogaa jig waa macaan yahay dadka daruuru leh maasha allah alxamdulilah aad baa loo fiican yahay mhm, marka waxaan dhihi lahaa maaragtay dadkii oo ifa maaragtay ka wax u gubteen allaha bedel khayr qaba siiya insha allahu Aamin.
caafimaad allaha siiya amnin allaha nasiya insha allahu Mhm.
aad aad baan ii salaama insha allah shukran ogaas aad baa umaasan tahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhawow halo star f m السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
وعثمان cusmaanow soo dhawow
وأدوي بكت shukran haye
بقول لا يبقى معنا نبي الحمد لله maasha allah
واحد إذا تم الشريعة بقصي عنه mhm,
إلهي ونو قرقاري لما أنا مغال بل كان نبال الله أنه قد يقول أبار بلان باتشير أبار الله أنه قصاره mhm.
من الحمد لله السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu soo wanaagsan bakad waa nuur tanariba nuurow soo dhawow
alxamdulilah walaalow maanta meesha aan joogno jawiga waa iska degan cawbariga aad buu iskaga fiican yahay alxamdulilah ilaah baa mahad kale aad iyo aad dhaqaaqa iyo maarta amniga maartay waa xaaladda waa jawiga waa okay aha
alxamdulilah walaalow dhammaan dhegeystayaasha meel kasta ma ay joogaan maxaan leeyahay soo wanaagsan ayaan soo harku anabsahay mageela la jirtaa aa oor baan kumeahay oor baan wadaa aad iyo aad shukran aad iyo aad soo dhow walaal magacaa asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa axmed xagar dheer jooga axmedow saaka ka waran xaggaas alxamdulilah walaal si fiican ku aaguraysanay mhm
baan ku jirna alxamdulilah waxbarashadiina waa loo dareeray ku salaamtahay. shukran star f m soo dhowow
السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu كتصبح ونكسن subax la mid ah
بشروارية وقارسة كاونتي أكاسة وعيا bishaar waariyow gaarisa kaunta ka waran saaka ما شاء الله أبو إيد بس كاقف في عنا سياسة أم باهم كل إركس كشريرتي haye والله ماشي واحد بعد تجري أجو إلو أبشر تيدا مسو مارتن نوافج خير شرط إلو نجا قبل لنا aamiin abow aad baan iskaaga fiican dhegeystayaasheena dhammaan meel ay joogaanba subax wanaagsan oo wacanay sidii maxamuud daahir dhaqana iyo inta ku xiran oo dhanba salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam shukran aad baad umaasan tahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya soo dhow walaal magacaaga عليكم waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
دبوك دبوك سلام واسيرف صح shariifow soo dhowow
وفي عنا الحمد لله صح haye maxaa la hadalaa saaka
والحمد لله ولا لو في عنا هاي haye بس بس aad iyo aad
دورشيد او ما أعرف ان كابين كيلو حب جيش haa
يا ما أعرف عنده الوتاجة haye
مركا و- والله وحنكو دهي هذا ما aad iyo aad
في عبد الرب وكوفي عنا في ذاك الحمد لله رب العالمين shukran
انت ما تحمس الله عافيان لي هاي انت Mhm, لما الله ونحرسته mhm.
وذلك دمان وان ما تروح عنه من اسمان قولي ساعد aad baad umaasan tahay shariif wuu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
helo waan ku maqlayaa
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu see tahay alxamdu lilah waa tahay star f m soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
عمي تونا جارسة ديكا بوري سعد- ساعد ما شاء سعد الله ومحمد.
يجيك بقول سو بقول haye
هذا هو بروك ساعد بوي في عناي الحمد لله إلى بابنا واحد هرجي بدر ديكا يا موياني mhm
هذا لو شو يعني مركا ديكا استياش أنا محمد ليه مالين تهدين وأنا تو مركا إلهي إنها لقى عصر الوقت أذك وكان بين دلوي جيرا بنت أبضتين كستو إلها كعصران لنا mahadsanid xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga allo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu madaxa laga dheera madoogaasha magaalada magaca la dheera haye ka waran
alxamdulilah abow aada aan fiicannahay jawi aada u fiicanyahay meel loogu soo kaakacay ilaahay loo- ilaahay loo wax bilaadan ama bilaadan aan uga baxana ma laha alxamdulilah rabbil caalamiin meel loogu soo kacnay saa saa aslam aad iyo aad star f m soo dhowow
waa dhowaa assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu mandheera isbitaal mandheeraan ku jira xaafad ma ka waramo xalay iyo habeen hore qof dhalaan la joogay
Mhm, alxamdulilah dhib ma jiro mhm,
inkastoo maanta hadda walaahi isbitaalkan aas maasha allah yahay mhm.
qofkii qof wadana hataa qofka labaad iyo qofkii la jiraba intii la eeriyo qofkii bes ale gudaha loo ogol yahay dhib qabtaa iyo dhib hataa dhib loogu qabaa mandheera inshaalla aad baad umaasantaha qofkaasna allah caafiyaan
aamiin insha allah caafimaad taamaal rabbi hasiyaan leenahay dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga عن عبدي برقوقيس السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cabdi haye waan fiicanna alxamdulilah dhib mar waan barwaaqaysanahay xilli wanaagsan adi abaarihii kuleel waa iska jiraan laa dhib malaha waa la fiican yahay Een, waxaan u baaqayaa qoladan halo waa ku maqlaya cabdi ow, haye
waxaan u baaqayaa qoladan siyaasiga ee kaabeenka masaajidyadii aan kaga tukan lanahay inay u gaarsiisaan baan raba aada ay oga naga reebaan dhaantooyinka iyo waxan ay soo saaranayaan xilliga waktiga la tukanayo qoladaasaan rabaa in si fiican warka loo gaarsiiyo mahadsanid cabdi ow xigaha kale qadka telefoonka dhegeystaha soo dhow walaal magacaaga waan ku maqlaya fadlan iska gaabi aaladda anaga dhegeysanayso kana qayb qaada codkaan sare u qaata
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
siyaad addoon mag dheera siyaadow lagdheera ka waran saaka
waa banaanay mag dheera banaanay baan jawaabay sifiisan nabad baan ku baranaa mm.
alxamdulilah rabbilcaalamiin waa fiicanna walaalow nabad baan qabnaa idaacadda waxoogaaba hoos bay u dhacday maxaa rabnaa kor ayna lagu qaar radio waa maqlinac nabaas ilaa mar shuuuq baa ku jirta haddana hoos bay u dhacday shucuuc- shucaaca ku jirtaa miya
fiicanna way ku jirtaa hoosna waa u dhacday fooni kasta qeer hebel wixii kaanaha ruux ma maqlis walaalow
Mm, waa tahay uu mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga mii maqlaysaa star f m soo dhow walaal magacaaga
bakadow salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamuud daahir dhaqane saakam salaani ka waran alxamdulilah ilaahay mahadle intaa dhowno nabadaa jirta maqalka idaacaddana maqacida hadda hadda wuxuu kuwa ku jira laakiin waa waa la maqlayaa laakiin wuxuu gogo waa gogoaya laakiin laakina ku jirtaa laakiin laakiin baa ku jirta hadda sidii kale aad iyo aad haye marka il- ilaahay mahadle waxaan leenahay arrinta waa un siyaasad baa laga hadlaya hadalhaygi mhm siyaasad nabad laan rabnaa waxaan leenahay madaxda u taagan siyaasadda gafanayaalka inay dadka aan isku dirin ninba waktigiisu iska raadsani oo maxaa yeele ninka ilaaha qor horta uu ku jira haye laakiin haddii dhalintii uu la kaaseeyo oo nin laba intuu isku diro mhm maadaama abaaree laga soo bay shaqa la-aan jirto dhalinta waa ku dhalin dee dhalin waxaa yareetaa geed intay ka boodtana ay ka boodda aad iyo aad marka waxaan dhihilahay madaxda qaylida iyo khallaasa hala daayo Mm.
tartiib kambeenka lagu wato ninka ilaahi u qadarona kulley dadweyne ninka ay keenaan baa keeni maanta hadda waxaa weeye kaarka annagaa dahabe mhm sax marka shaqadii iyo ofiiskii weynaay iyo alaabtii superseedkii lagu fadhiisanay mhm dadkii ku geeya waa annaga ha shicibkoy ha marka hadda hadday shicib wax u qabatana waa kuu celinaya haddii wax u qabanina waa iska galbaniyo tartiib dadka isku dirin lacagaha dadkii aan lagu isku gelinin madax waxaan dhihi lahay tartiib kambeenka lagu wado gaarisa county dadweynaha waxaan ugu baaqayaa inay nabadgeliya oo adi inaad gaari in kaleba ma ogno waa tahay Kulli maxamuudow aad aad baad mahadsan gaarto, tahay ninkaa rabto aa walaal waxaan leeyahay ninkii rabto ayr u rid dadka nabadda lagu dadaalaan dhihi lahay asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد داهر رغنه يا تلفون كاسو دمي وكما سنيها إلى سعود كده جيسي دي عاد ستار فيم عطو قبل كو غيبري هذا الهنت ورجيسي دا يسودو كلا جدك الشعب كا أما لجيسياشن وحرن عاد ستار فيم سيدا كوسو كاك عنكو أبرسنا صوح اللي بانكو وغانا لجيسي لود مان سنتيو اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته دhegeystal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhageysanaysaan dhammaantiin Ee, subax wanaagsan taarikhda waxay ku beegantahay saaka labaatanka bisha lixaad ee juun sanada labada kun labaiyo labaatanka maalin isniin ah dhegeysa xaaladda guud ee bara- ah, dabcan waa xaaladda guud ee barnaamijka diiradda ku sarra kaga hadalnaa midda xaaladda guud ee wadanka iyo sidoo kale dan gobolka ama gobolka waqooyi bari dhegeystayaal barnaamijka waxaa daadiyaa barnaamijka alaba halkan si toos ah inaga daadiyaa yuusuf bakat waxaana sidoo kale marti ah sidoo kalena qaariga iyo sidoo kale wariyaha sidoo kale arrimaha kala duwan ee darusa waa cabdisalaam dhegeystayaal barnaamijka saaka arrimo fara badan ila gorfeyn doono sidoo kale isla fiirin doono dhibaatada waxyaalaha markaasi gobolka ka taagan iyo weliba caqabadaha wakhtiga kala guurka doorashada ee sanadkan labada kun labiyo labaatanka bisha sideedaad loo malisan yahay dhegeystayaal taariikh waa taariikhda sagaal ee bisha sideedaad markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ay iclaamisay afartan iyo sagaal ayaa maanta dabcan la marayaan filaya siday dabcan afartan iyo sagaal ma aha hata la filaya ma ahan oo afartan iyo sagaal saaka ay tahay in markaas ay ka harsan tahay bil iyo maalmo oo keliya cid walba iminkan dhexday xiranaysaa cid walba iminkan waxay markaasi ku dhex wareeganaysaa ku dhex socotaa bulshada cid walba iminkan kurbahaysaa cid walba iminka waxay raadsanaysaa cidda sidii markaasi ay afmacaan markaas waxay uga sheegi lahayd iminkan waa dahab dhammaantood iminkan malab ayay markaas carabka ku wada wataan cidul waxay doonaysaa malabkaasi inay markaasi dhadhamiso adiga ka mid ah haddaba dabcan malabkaasi ha ku gadmanin oo haku haku dabcan dabin ha u gelin dabcan malabkaasi ay wataan kii saxda aha ma aha waa ku lasoo qasqasay oo markaasi ka buuxaan sokor sida qaar ay sheegaan ani malihi adigay taa ku taallaa intaan barnaamijkan sii gudagelin dhegeystayaal cabdisalaam intaanan dabcan barnaamijkan sii gudagelinaya aniga iyo cabdisalaam laakiin marka hore iyo oggolada dhegeysan inaan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah haddii aad markaasi doonayso dhul aad ku raaxayso dhul markaasi qiimo jaban dhul markaasi jawi degan ku yaalo iskaashatada maalgashiga ee safaricom ayaa markaasi ku haysa qaybta markaasi ugu fiican adeega safaricom investment waxay markaasi bilaysaa mashruuc markaasi waa dabcan kiyambu marina garden markaasi ka xigta aaga tatu city arwiris maamulka kiyambu waa maalgashi markaasi noociisa lahayn oo markaasi oo dabcan waqti fog ama waqti dheer markaas ku soconaynin daqiiqada kooban oo keliya ku tegi karta soddon daqiiqa oo u jirta bartamaha nairobi waaw cid weliba waxay doonaysa in markaas caasimadda ay ka agdhawaato ama nairobi ay ka agdhawaato waxaa markaas laga soo gelaya bartamaha nairobi ee westland iyadoo markaas loo sii maraya jidka weyn ee dhika highway iyadoo sidoo kale laga soo gelaya magaalooyinka dhika iyo kiambu loona marayo wadada markaasi northern pipers marina garden waxay waxay markaasi ka kooban tahay qaybta markaasi madadaalada ay carruurta markaasi ku ciyaaraan waqtiyada ay ku qaataan saldhigga booliiska iyo saldhig booliis halkaas ay ku leeyihiin ha ka yaabin tuuge in halkaas kugu soo weerarto ama tuuge in markaas wax kaa dhacdo afar iyo labaatanka saaca c c t v kamerooyinka markaas aan miliqsanin waxaay markaas ay ku dhowiye xarumaha laga dukaamaysto ay ku jiraan sida dika road mall village market two river mall bangiyada markaas isbitaalada iyo weliba meelaha cibaadada qofka uu ku cibaadaysan karo qoysaska waxay heli doonaan meel aad ugu habboon maadaama guriga u dhow yahay dugsiyo tale taya leh carruurta halkaas wax ku baran karaan ma aha carruur meel kale in wax ugu sii raadinayso dhegeysa nova bioneer wood creek international iyo crowford international school waxyaabaha aad markaas muhiimka u ah oo leeyahay qofka waxaa ka mid ah koronto biyo nadiif iyo weliba xeendaab markaasi koronto ku xeeran dhegeystayaal ama electricity dabcan fens waxaa loo yaqaano lacagta waxaa ka bilaabanaysa saddex dhibic laba milyan oo lacag ah iyadoo markaas ay ku jirto qorshaha ay ku bixinayso sagaal bilood ama qofka ku bixinaya sagaal bilood gudahooda xubnaha safaricom investment iyo shaqaalaha safaricom waxay helayaan qiimo dhimis ay hayaan markaas qiimo dhimis konton kun oo halkii boos oo qofku iibsanayo waxaa jiri doonaa maalin iskugu imana dhulka oo ku beegan labaatanka shan maalmo oo keliya ka harsa markii maanta laga bixiyo dhegeyste haddaba aan ballanno oo halkaas aan dhulkaasi soo wada tegna kiambu marina garden bal dhulka la sheegayo dhulka bilicdiisa bilicdiisa dhulka waxaa lagu tilmaamayo quruxdiisa iyo dukaamaha ka agdhow iyo waxaa bal aan soo wada fiirino bal wax afka lagaga sheego waxaa ka qurux badan inaad markaas indhahda ay soo qabtaan shan iyo labaatanka ayaa markaasi dabcan la ballansan yahay waa shan iyo labaatanka bishan juun labada kun labaiy labaatanka haddaba haddii aad doonayso inaad qayb markaasi kaga noqoto lambarkaada wici karta eber toddoba laba sagaal hal laba hal laba hal laba oo ka faa'iidso dabcan dhulka la kala boowayo adiga haddii markaasi soomaali tahay dhulkaas xero fara badan ee markaasi aad gashan kartaa maalgashi xitaa waad gashan kartaa safaricom investment cooperative saaxiibka maalgashiga ayay iminkan ku leedahay dhegeysa dhammaantiin suux wanaagsan aynu leenahay cabdisalaan yuusuf bakada barnaamijka si wada jira u daadinaya dhegeysaad ku maasanta la socodkiga ah iyo weliba sida markaas dhegtayna u raaracinaysa mar weliba sidoo kale mawjadaasan iskaga badelan saaka diiradda waxaan saaraynaa dhegeystayaal arrimaha ku saabsan dhankaas iyo doorashada guud ee wadanka markaasi ka dhacayso bishan iyo sidoo kale xildhibaanada wakhtigan kala guurka siyaasadda hogaamiyaasha waxyaalaha markaas iminka dadka ay markaasi carabka ay ku wataan waxaa la sheegayaa inay carabka markaas iminka malabka ku wataan hadda malabkaas ma kii sax ahda ahaa mise waa kiila markaas la sheegaya la qasqasay sokorta ka buuxday allahu aclam ma garan karayno laakiin cid weliba ayada markaasi soo saaran kartaa shaksiga markaasi doonayso laakiin maxaa la gudboon dadka shacabka maxaa maxaa la gub- gudboon dadka markaas cuqaasha waxgaradka dhallinyarada ah iyo haweenka maxaa sidoo kale la gudboon dhanka hogaamiyaasha siyaasiyiinta waktigan markaas doorashada waktiga dabcan waqtiya fara badan waxaa jiraan in isqabqabsi ay dhacaan dagaalo fara badan ay dhacaan waxaasoo dhan hadda kama hadlayna laakiin waxaa laga hadlayaa horumar horumarka sidii gobolka horumar loo gaarsiin lahaa taasi ayaan saaka markaas barnaamijka ku jaangoyn doonaa cabdisalaan waan ku salaamaya saaxiib soo dhowow soo xanagsan baan ku leeyahay wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan adiga iyo dhegeystayaasha yuusuf waa idin salaamaya shukran cabdisalaanow ee dabcan waa la socotaa xaaladda dadalka siday u socoto ee waqti kala guurkaas doorashada lagu jira waxaa ka harsan afartan iyo sagaal maalmood oo keliya waqti waa waqtigii ee siyaasiyiinta ee markaasi la rabay ee dabcan ay- ee la rabay ma aha waqtigii siyaasiyiinta iminkana ay aadayeen hogaamiyaasha laakiin hogaamiyaasha maxaa la gudboon maxaa laga rabaa sidoo kale qofka ama dadka shacabka ah ayagana waa la soconaa baahida qabta waxaa adigu waa la socotaa xaaladda gobolka waqooyi ma lagaaga sheegana dhibaatada baahida kala duwan ay qabta hadday tahay biyaha hadday tahay wadooyinka hadday tahay dhanka fayadhowrka hadday tahay wax weliba een, qofka in caafimaadka waxbarashada waxaasoo dhan dabcan cid maanta u tilmaami karta ma lahan weli dhibaatada way taaganta tii markii ay- ay ay cagataagata ama wadanka uu cagataagtay ama sidoo kale gumaysiga ka gu- ee, ee, laga ee, laga qaaday waxaa la sheegaya marar qaar in lacagaha xitaa een, ee, sidii habooneed aan loo isticmaalin ee, dadka siyaasiyiinta haddana weji kale la soo baxeen Mhm.
bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah horta yuusufow ee, ee, mawduuc fiican weeye saaka ee, mawduuca aan falanqeynayno Een, annagana ka warbaahinna waxaa naga saaran dowr dadka inaan wacyi gelino aad iyo aad.
oo weliba xili doorasho ay tahay xili loo baahan yahay dadka inay baraarugaan oo indhaha ay kala furaan Een, haddii aan jaleecno qur-aanka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay in nebiyullaahi aadam aabbaheen aadama markii uu abuuray uu isagoo jannada ku jiro ayaa waxaa waswaasiyey ee, shaydaan oo wuxuu yidhi hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla ma ku tusiyaa geed haddii aad dhedhamisid ama aad cuntid Een, yacni geed geedahaas ka mid a oo ilaahayna uu u tilmaamay nebiyullaahi aadam inuusan u dhowaanin marka een, aayadda waxay tilmaamaysaa yacni in uu ku sifeeyey shaydaan waaritaan nebi aadam inuu waari doono weligiis uu dhimanaynin oo adduunka uu ku waari doono iyo hanti iyo jago iyo xil yacni aanan la heli karin taa macnaheeda waxa weeye markaan ka soo tago aayadda een, in ay tahay yacni xil raadinta iyo kursiga iyo loolanka siyaasadeed oo hadda zamankan weliba khaasatan ay tahay waxyaabaha ugu daran haddaysan ahaynba midda ugu yacni ugu daran waxaan oola jeedaa een, insaanka ilaahay wuxuu ku beeray shahwa wuxuu ku beeray een, shahwooyinka noocyo badan weeye marka shahwatul kursi waxaa ka mid ah yacni shahwada ay leedahay iyo waalida dadka ay u qabaan iyo jaceylka ay u qabaan iyo maxabada ay u qabaan oo dadka ay oga daba ordayaan yacni kursiga amaba siyaasadda amaba maxaan ku idhaahdaa xilka iyo jagadan een, la raadiyo marka nooc mina balwad bay noqotay oo ayaamahan ee, weliba een, annaga hadda midda north eastern baan ka hadlaynaa sida caamatan soomaalidoo dhan oo geeska africa degta hadday tahay kuwa etoobiya kuwa jabuuti kuwa kenya kuwa een, maxaan ku dhaha soomaaliya ee, siyaabo khaldan ayay ku raadiyaan ma xumo oo mararka qaarkiis ee, waa eegi doonaa horta diinta maxay ka qabtaa almushaaraka siyaasiya in siyaasadda la galo Een, laakiin sideedaba yacni waxaa weeye waa balwad iyo shahwo aanan runtii yacni dadka een, een, gala ayaa garanayo yacni oo soo tijaabiya oo arkay xilka annagana ka haddaan nahay een, dadweyne iyo mujtamaca iyo ururada bulshada waxaan aragnaa siyaabaha kala duwan ay maaragtay ay soomaalida yacni isugu dilayso kursigaas wiil baa aabbihii u dilayo wiil baa ama ama aabbaa wiilkiisa u dilayo ama walaalkiisu u dilayaa ama oo la coloobayaa amaba maxaan ku idhaahdaa dhibaato fara badan ay ka ka imaanaysaa haddaan jalacno dhinaca sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam abaadar buu wuxuu ku yidhi abaadarani alkhafaari saxaabiga jaliilka yaa abaadar adiga yacni kuma habboonid buu yidhi xil iyo mas-uuliyad waxaa tahay qof macnaha aanan xilalka noocaas oo kale aan ka soo bixi karin marka nebiga wuu og yahay cidda ku habboon iyo cidda aanan ku habboonayn taariikhda islaamkana markii aan eegno khaasatan saxaabada xilligii cumar radia allahu canhu waan garanaynaa dadkii uu u magacaabi jiray in uu u magacaabay duqa magaalada kuufa kuufa oo ku taalo dhankaas iyo ciraaqa saciid bin caamir aljumaxi ayagoo diidayo marka waxa uu imaadaa marka xilalkan maanta lagu tartamayo doorashooyinkan north eastern ka jiro horta uma badna in ay shacabka ay dhahaan hebel ow kaalay adigaan ku doorane adaa qof wanaagsan ah oo educated ah oo very quality leh yacni kaalayo imaawo xilka noo qabo in lagu maamuuso lagu sharfo adigaba waad og tahay uma badna dadka ayagaa isxilqaamaan rabitaanka wuxuu ka imaadaa madaxda iyo mas-uuliyiinta laba nooca u kala qaadaynaa dadna yuusufow waa dad inta badan siyaasadda kusoo jiray oo siyaabo khaldanna kusoo gale to be honest yani north eastern markaan ka sheekeyno taariikhda siyaasadda waad garanaysaa kasoo bilow tan iyo waagii mooy rag ku jiraa jiro yacni hadday dadaalaan dadkaas xoogaho waxaanan badnayn oo aan dhihi karno qawda maqashii waxnaha u qaban bay qabteen waa sinis bal fiiri waagii mooy buu siyaasaddu soo galay amaba uu ku jira xil weyn haye ilaa yoomina waa waa jooga kursigaas yacni isaga maba ka degabo i dono aniga adigaba waa waa isweydiin karnaa lacagaha uu kambeynka ku bixiyo meesha uu ka keeno thats the first question labo cidda isaga mar walba garabka siiso kama hadlayo dadkiisa iyo qabiilka maanta yacni arinta laga dhigay cidda garabka siiso oo kenya ah oo dhinac hadday xisbi ahaan lahayd dhinac hadday dowlad ahaan lahayd waa la wada ogsoon yahay kama hadlayno ma fiirinayno yacni qofkan sinis wuxuu ku jiray ilaa iyo mooy ehelma uu yahay iyo dad waxaa weeye waxay yimaadeen xilligii kibaki dhalinyaronimay kusoo galeen ama isagoo oday baa la doortay waxna waa qabtay waxna waa saxay waxna waa khaldameen kuwa aan leeyahay mas-uuliyiinta reer north eastern horta dad fiican weeye ilaahay khayra siiyo annaga ma dulminayno shareecada say ka qabtana waxa weye anay wish inay dhegaysanayaan saaka anii adigabana dhegaysanayaan shareecada waxay qabtaa ustaad yuusufow naxnu naxkumu adhawaahir wallaahu yatawala saraa'ir inaan ayaga quluubtooda quluubtooda waxa ku jiro ilaahay aan u dayno oo waxay kambeynka noogu sheegayaan oo inoo ballanqaadayaan oo ay yacni ku qancinayaan dadka barnaamijkiisa siyaasadeed barnaamijkiisa ololaha yacni waxa uu samayn doono iyo wuxuu sameeyey waxqabadkiisa intaba sawaan dadka ha ku qancaan ama yaysan ku qancin horta dadku waa kala duwan yihiin marka aan u soo noqda marka mas-uuliinta mas-uuliinta saan sheegnaba badankooda waxaan u badinaynaa dad muslimiinah oo allah subxaanahu wa tacaala yacni aaminsan oo yacni ka dhas ka dhashay qoys wanaagsan mas-uuliyiintaas qaarkood waan wada garanaynaa dhal culimuu ka soo jeedaa oo aabbihiis iyo hooyadiis qur-aankii kusoo tarbiyeeyeen aan is saddex haddaan u qaybino mas-uuliyiintaas dad aqoon leh oo experience siyaasaddana wax badan yacni kusoo jira hadday noqoto wajeer hadday noqoto garis hadday noqoto maxaan ku yidhahdaa mandera xilligii uu soo galay ilaa iyo hadda waxqabad muuqda baa laga yaabaa in laga dheehan karo inkastoo yacni alkamaalu lilah ay dadku hundred percent ay siday rabeen aysan ka helin waa bini aadane laakiin at least waxaan dhihi karnaa qaarkood baan aqaana waxay ka shaqaalaysiiyeen ustaad yuusuf oo si fiican ila soco yacni parliamentiga rag bay ka shaqaalaysiiyeen aan inta barnaamijka aan ku jiro never ever igama maqlaysid qof inaan magaciisa sheego which yacni falanqaynteena say cadaalad u noqoto annagu tusaale un baan sheegaynaa dad waxaa jira marka mas-uuliin yacni dadaal ay dadaaleen ilaahay khayr ha siiye dhalinyaro fara badan ayay ka shaqaalaysiiyeen parliamentiga which means macnaheeda markaad ustaad yuusuf oo ka shaqaalaysiisid qof oo educated oo soomaali oo reer kenya ah either from wajeer either from mandera ama garissa macnaheeda waxaa weeye wax qaybsiga annaga kenyaanka dadka aan yacni nala wadaago waddanka oo muwaadiniinta annagana muwaadiniin ma nihin second citizen leanna waxaan nahay muwaadiniin daraja ula yani kenyan we are kenyan and we are very proud yani waana ku faanaa soomaalina waa nahay wanaftakhir waana ku faanaynaa haddana kenyanna waa nahay marka inaan wax la qaybsano wax la qaybsigii marka markaa parliamentiga fiirisid oo weliba yacni la siiyo ayaga maxaan ku rahdaa allowance waxyaaba ziyaado marka ay mas-uuliyiintaas ay baxayaan hadday muslim yihiin iyo haddii kaleba ay raacaan americay u raacaan masray u raacaan turkiga u raacaan meeshay mas-uuliyiintaas ay ka baxaan hadday ku baxaan yani fifteen member yani member of parliament maraykan u socdaan seven of them ama toddoba qof waxaa lagu darayaa clark oo baarlamanka ka shaqeeyo which means macnaheeda waxaa weeye cadkeenii aan ku lahayn kareer north eastern inaan maaragtay qaadanay oo wiilasheenii ay parliamentiga ay ka shaqeeyaan yani wax lagu farxo waaye second waxyaabaha dadka mas-uuliyiinta wan wanaagsan aan ku tilmaamayo ilaaha khayra siiye waxaa ka mid ah in qadiyadda red north eastern yani ay ay meel fiican ay mariyaan oo markii arrin ay dhacdo ay xalliyaan tusaale aniga arday baan ahaa ustaad yuusufow dhegaystayaashana way la socdaan masaran wax ku baranay egypt anigoo universitiga sanadkii labaad ah yaa waxaa dhacay nin ambasada ah oo kenyana oon muslin ahayn yaa yani lagu soo qoray meesha yani waxa weeye waa markii ugu horeyso qof oo ambasada ah carabaha inta badan ministry of foreign oo kenya yani waxay samaysaa way dadaashaa wadamadan islaamka safiiro islaamah yay u dirtaa inta badan ayda hadday noqon laheyd masar ama sacuudiga ama wixii lamid a sacuudiga markay tahay nin muslim oo north eastern ka soo jeeda specially ama coast oo qof muslima oo garanaya arrimaha xajka dadka sacuudiyiinta dhaqankooda garanaya luqadooda baa loo xil saaraa annaga cairo marka nasiib daro walowba uu noogu imaaday markuu ahaa prime minister raila oo hadda u taagan madaxweyne yaa waxaa naloo keenay adiga calaa kulli xaal ninkan safiirka marka wuxuu bilaabay wax la yidhaahdo discrimination yacni midab kala sooc diin inuu wax ku saleeyo dadkii dad yar baa jiray oo oo nan muslimah oo ka dhiganaya cairo university iyo maxaan ku yidhahdaa cayni shamsi iyo wixii lamida markaan u tagno dhibkana haystay dad muslimiina nahay ama dhalinyaro muslimiina wax baranaysay baasaboorka uu naga dhaco waxay qaadan jirtay toddoba bilood siddeed bilood marka aad bay arrintaa noo dhibtay waxaan la soo hadalnay jaamia mosq waa arrin dhacday true history jaamia mosq baan la soo hadalnay friday bullet baa lagu soo qoray dad baa garabna siiyey waxaan ka wadaa muhiimadda ay leedahay muslimiinta yani dadkeena hogaamiyaasha muslimiinta iyo qadaaya yani qadiyada qaar siday u xaliyaan muslimiintiiyaan la soo hadalnay arrintii waa laga hadlay xildhibaano qaar embiyaan la soo hadalnay oo muslimiinah mar raba magacooda inaan sheego jaamica muuse iskugu imaadeen arrintii ministry of foreign ay la tageen waxay la fariisteen markaas waxa ministry of foreign ahaa watengula bal u fiirso waxay la hadleen wasaaraddii agaasimihii waxay la hadleen wasiirkii arrintii baarlamaankay ka sheegeen arrin cajiibay ahayd ilaa hadda way ku jirtaa rikoorka baarlamentiga baarlamaanka kenya in looga hadlay looga dooday arday yani reer kenya ah oo from north eastern yani ka soo jeeda in lagu dhibay bassbortka in lagu dhibay maxaan ku yidhahdaa warqadaha documentiga markiiba watangula wanaagaas iyo abaalkaas waa u haynaa tilaabuu qaaday ninkii safiirka ahaa waa uu soo bedelay annagana waxbarashadeenaan wadanay baasbooradeena markiiba waa naloo cusboonaysiin jiray wixii intaa ka dambeeyey yacni waxaan ka wadaa qadiyado sidaasoo kale ah dadka xalliya oo maaragtay hadday imaado mujtamacii bulshadii iyo dowladdii kala dhexgala waa dadkaas mas-uuliyiinta hadda taagan waa dadkaas mas-uuliyiinta ayda qaarkoodna xil soo qabteen oo m b soo noqday ayda qaarkoodna rabaan hadda inay xil qabtaan marka eh, waa muhim in maaragtay eh, xilkaas annagana aan garab ku siino oo ugu duceyno dadkooda wan wanaagsan waana een, waxaana leenahay eh, dadka reer kenyana dhegaysanayo almushaaraka siyaasiya in ay yacni codkooda ay bixiyaan waa lagama maarmaan waa tahay cabdisalaan aan isku soo noqon doonaa deegeystayaal hadduu eebaa raalli ka noqdo arrimo fara badan ay soo geli doonaa weliba arrimaha dhanka shacabka ku saabsan iyo weliba hogaamiyaha waxa laga rabo waxa uu dadka shacabka kusoo eh, kusoo kordhin kara iyo waxyaalaha culeysada sidoo kale looga dulqaadi karo dhegeysta warkii ayaan dhegeysanaynaa muscab ismaaciil ee sagaalkii subaxnimo hadduu eebaa raalli ka noqdo dhegeysan haga fogaan haga dhegeera- haga dheeraanin arrimo fara badan ayaan markaan isla korfeyn doonaa iyo weliba waxaa shacabka looga baahan yahay ayaan isla qeexi doonaa insha allah hadduu eebaa raalli ka intaanan barnaamijkan sii gudagelinah qeybihiisa kale ayaan iminkan soo qabtay mid ka mid ah adeega qeybta barnaamijka ah dhegeystayaal haddaba ma la socotaa in markaas lagu keenay xaafadii sili isbitaalka caalamiga ah qaqaan hospital xaruntiisa dhexan ay ku taala puntland dhegeystayaal bukaan socod bukaan jiif iyo isbitaalka qaabila dhegeystayaal haddii markaas la dalan tahay la dhibaateysan tahay xanuunada kala duwan ama cudurada kala duwan iminkan waxaa markaasi kaa shaafinaya rabbi wax shaafiye isbitaalka qaqaan hospital dhegeystayaal ee xaafada laantiisa ee dhegeystayaal ee sili isbitaalka iminkan wuxuu kusii kalifada wadamada kenya uganda tanzania lixdan iyo afar sano ayuu jirsay isbitaalka isbitaalka iminkan wuxuu leeyahay waxaa naga go-an in bukaanada sida aan doonno aan ugu adeegno sidoo kalena aan u shaafino daawooyinka ugu dambeeya aan siino dhakhaatiirta ugu dambeysana sidoo kale aan la kulan siino waxaa dhakhaatiirta dabcan isbitaalka uu leeyahay boqol iyo labaatan oo markaas afar iyo labaatan kasta waa dhakhaatiirta kuwa loo yaqaano special doctors ama specialist loo yaqaano ayaa hal- takhasuska goonida ama xanuunada markaasi kala duwan kusoo taqasusay dhegeystayaal halkaasi ku joogaan afar iyo labaatan kasta ma weynaysa dhaktar adiga markaasi ku taqasusay haddee tahay xanuunka ah, dadka waweyn dhalinyar ah, xanuunka waa dadka waweyn kuwa kan dumarka xanuunada dumarka een, haweenka iyo xanuunada caruurta waxaasoo dhan sida xanuunka markaas dhakhaatiirta ku taqasuseen ka mid ah gynecologiska haweenka xanuunada markaasi macaanka kaadida ee keliyaha ah, qaliinka guud qaliinka maskaxda e n t ga ilkaha maqaarka waxaasoo dhan ayaa markaasi helaysaa saaxiibayaal dhegeystayaal maanta waxaan ku leenahay dhakhaatiirta halkaasi booqo waxaa lagu leeyahay shaybaradii ugu dambeysay casri ahaa maqshinadii qofka bukaanka si dhow lagula soconayay ayaa sidoo kale ka heli karta oo daqiiqado keliya ama daqiiqado kooban ayaa qofka xanuunkaasi xanuunkiisa lagu soo saari karaa ama lagu soo saari doona ma aha wixii markaasi loo diray meelo kale oo la dhihi jiray waqtiyaa loo qaadanaya saacaday qaadanaysaa ma aha oo wadamo kale loo diray ma aha haddii markaasi socdaallo fara badan iyo lacag qarashaad iyo zaxmad fara badan aad geli jirtay diyaarad ka aad raaci jirtay wadamo kale aad tegi jirtay maanta taasi ma aha waad kasoo gudubtay maanta waxaa lagu keenay xaafadii sliya qaqaan hospital inuu markaas sli kaaga furo sli outreach medical center waar xarunta nairobi iyo weliba qaybta markaas sli ay ku leedahay dhegeystayaal waxay ku taallaa california first War center eh, waxay ku dhegan tahay eh, k f c wadada dheer ee general wayring street dhegeystayaal maanta babooqo isbitaalkaasi kadibna eh, dhakhaatiirta la kulan oo takhasuska goonida kala duwan leh dhegeystayaal shaybaradii ugu dambeysay oo casriga ah oo dhiigga dhacanka lagaga qadayo haddii aad u baahan tahay xanuunkaada in badan lagu wareeray lagu jahwareeray maanta ballan qabso oo lambarkan adigoo wacayo dhakhtarka si lagugu ballamiyo eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambaradaas ayaa wici kartaa dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan ayaan leenahay waxaan dib ugu soo noqonaynaa dhegeystayaal barnaamijka hogaanka xaaladaha markaasi siyaasiyiinta wakhtigan kala guurka siyaasadda saaka diiradda ku saareen maqlaysa cabdisalaan ama arrimo fara badan sidoo kale uu soo qaatay xitaa tusaalooyin diinta ah uu noogu soo qaatay iyo sidoo kale dina- tusaalooyin markaas wadama uu noogu soo qaatay iyo weliba waxyaala qaar markaasi siyaasiyiinta ay qabteen laakiin hawl laga soo tegay gobolka dhibaatada iyo marxaladan iyo culaysyadan iyo kuleeladan iyo abaarahan markaasi ka jiro yaa muciin ah haddaba markaa fiiriso gobolka waxyaala fara badan ayuu soo maray halgan fara badan ayuu soo maray dhibaato fara badan ayuu soo maray culays fara badan ayuu soo welina halkii ayuu taagan yahay oo markaa tegto la mid maaha gobolada kale taas maxaa keenaysaa haddaba markaa soo safarto mise wadamada ka- ama kawntida kale aad tegto mise mumaase- magaalo xeebeedka mombasa aad tegto mise kisumu aad tegto mise eh, kiyambudan dhow aad tegto mise nairobi gudaheeda aad dhex socoto iyo uma maleysanaysid waxaa ka jira gobolka waqooyi bari taas ayaa markaas ku cadanaysa in qofka la mid tahay kan tuulada joogo magaalada gaarisa oo hadda laleeyahay dabcan wadooyin laami ayaa waxaas la mariyay guryaha ka dhadhaysan waxay la mid tahay tuulada ku taalo dhegeystayaal yandaruwa tuulada ku taala yandarua waa dabcan tuulay ku taala yandarua waxay la mid tahay magaalada gaarisa markaad fiiriso taasi ayaa nasiib darre marar qaar ku tilmaamtaa xitaa uma malaysan kartid taas maxaa keenaya waxaa leeyahay dabcan hogaamiyaanti oo dabcan hogaamiyaashii haddii markaasi doorkooda kaalintooda ay ka qaadan ka qaadan lahaayeen qurxintii bilicdii magaalada iyo sidoo kale wax soo saarka magaalada inay ku lahaato la soco horaan baan kuu sheegnay dhegeystayaal oo haddoo qabiir halkan aan kusoo fariisanay inay wax soo saar aysan lahayn gobolka xitaa haba yaraatay hal shay in lahayd sidoo kale xoolahooda halkaasi laga soo qaado in warshado looga sameyn karo halkaasi sidoo kale isbeddel xoogan dhexdooda looga samayn karo mashaariic kala duwan loogu furi karo wadooyinkii sidoo kale dhibaato markay roobabka dhacaan halkaas somaliland marka hore ay dhahaan maxaa keenay ilaa hadda loo gaarsiin layahay marar qaar waxaa leeyahay waa la siyaasadeeyey siyaasiyiinta qaar ayaa markaas isku fahmeyey halka laga bilaabay iyo halka markaasi dhaxtaal u noqonayso wadooyinkaasi waxyaala faraba markaad fiiriso dabcan dhegtaada xitaa ma qabanayso mase ma dhegeysanayso mase qalbigaada uma sii dhaadhacayso waxaasoo waxaa keenaysa hogaami xumin xitaa markii daraasaad markaas idha bishii waxaan filayaa bishii inay ahayd bishii afraad ama bishii saddexaad midkooda aan filayaa inay ahayd markii mar mid ka mid a daraasaad ay soo saareen waxaa la ogaaday in hogaamiyaasha kuwa ugu liita ay yihiin kuwa gobolka waqooyi bari maxaa keenaya dabcan adigaa soo dooratay adigaa meel u istaagtay adigaa codkaada dahabiga ku bixisay markaa isweydiiso sababta adin baa jawaabteeda garanaysa xilin xildhibaankaasi jawaabtiis ma garanaya ila jawaabta adaa garan kara baahidaadaa garan karta adiga tuulada joogo adiga meelaha fog joogo adiga markaas xoolahaada abaarta kaa dhamaysay waxa adaa garanaysa laakiin hadda hogaamiyaha maxaa looga baahan yahay maxaa looga baahan yahay inuu ujehisto maxaa looga baahan yahay inuu markaas dhaqangeliyo maxaa looga baahan yahay dadka inuu dareemo maxaa looga baahan waxaasoo dhan cabdisalaan baan u dhaafaya dhegeystayaal dadka kale shacibka waqtigan maxaa iyagana looga baahan yahay cabdisalaan soo dhowo mar kale saaxiib waa dhowahay ustaadii waa su-aal fiican hogaamiyaha maxaa looga baahan yahay ee shacabkana maxaa looga baahan yahay waataan ka soo hadlaynay warka ka hor waxyaabo qaar aan hordhac oga dhignay marka hore yuusufa kuguma dheeranaya qofka hogaamiyaha waxaa looga baahan yahay mar allaala inta uusan siyaasadda galinba amaba marka uu niyeysto inuu galo waxaa looga baahan yahay laba rakac inuu tukado oo istikhaara uu yidhaahdo yaa rabbi haddii aan ehel u ahay oo yacni munaasib aan u ahay oo qof quality leh oo wax soo akhristay oo waddankaygii aan wax ku soo bartay ama gaarisa wajeri mandheera wixii la mid ah xilkanna aan yacni rabo inaan kuugu dhowaado oo mas-uuliyaddan ummadda u qaado aan wax barto sidaa hadda sheegaysay cala alaqali yacni jidadka xataa waxay la mid tahay gaarisa waa taa ku tilmaamtay tuuladaas waana ayaan daro sidoo kale waxaa sheegtay research laga sameeyey bishii afraad ama saddexaad inaad ku tilmaamtay mas-uuliyiinta reer north eastern inay yihiin markii loo fiiriya qiimeyn lagu sameeyo gobolka geeska africa ama xataa kenya inay yihiin kuwa ugu liito which means macnaheeda waxa waaye intaasoo sana ayaan waxaan kusoo jirnay yacni dib u dhac iyo maxaanku yidhahdaa abaar iyo yacni xataa magaalo weyna waxaa arkaysaa aanan biyo lahayn biyo biyogelinta xataa waa aan maaragtay ku guulaysan weyna idan wax looga baahan yahay markuu laba rakaca tukado ilaahay uu baryo in uu maaragtay odayaasha magaalada yuusufa uu yacni la tashto uu dhaho yacni aabbayaal adeerayaal aniga waxaan yacni aan u tukaday laba rakaco bal ilaahay inaan baryo arrintanna uu ii fududeeye eh idinkana waxaan idinkula tashanayaa see u aragtaan leanna waxay ahayd markuu tukanaya ilaaha buu la tashanaya hadda odayaashii magaalada ama odayaashii degmada iyo meesha tuuladii uu kasoo yani kasoo geli lahaa ayda hadduu noqon lahaa m c a amaba uu noqon lahaa maxaanku irahdaa m b ama xil kale uu u taagan yahay inuu dhaho isugu yeero keliya yuusan iskugu yeerin inta badan mas-uuliyiinta waxay sameeyaan odayaasha reerkooda ayay kiciyaan oo si maaragtay fool xun marka odayaashana way la tashanayaan waxay dhahayaan hebelow hee yacni runtii adiga ehel u ah hebel intaas afartii sana ama shantii sana lasoo dhaafay xilkaa loo dhiibay lama arkaynin nin balwad le waaye ummadda waxba uma qaban yacni adigaa la rabaa inaa xilkan aad ka soo baxdid waana kuugu dacayne aabo yacni sidaa ku soco arrin muhiim waa sidoo kale waxaa la rabaa dadka uu codadkooda ka baryayo oo votaska oo la rabo in ay kuuradooda siiyaan inuu ku qancin karo barnaamij siyaasadeed oo fiican yuusuf adi weli maaragtay xildhibaan ka hadlaya markuu yacni mandheera imaada ama wajer ama gaarisa barnaamijkiisa siyaasadeed strategic plan ama long plan waxaana shantaa sana aan qabanaya kow labo saddex uu ballan qaado yacni uu sharxayo aan ka ahayn una odayaasha uu dhaho annaga reer hebel aadaed waxaa keli loo wada loo horta siyaasadda loo qada loo kala qadaa absalano waxaa loo yaqaana short time iyo long time waka laakiin ayaga keli waxay fiiriyaan waxa keliya shortka ah waxa dhow markaas ay ka qaban karaan keliya fiiriyaan taasoo ay ku tilmaamaan mid qabyaalada dadka ay ku dhexgali karaan waxay ku kala wadi karaan aad iyo aad marka qofkii waxaa looga baahan yahay annaga waxaan ka hadlayna qofka mas-uulka maxaa looga baahan yahay kadib markuu ilaahay la soo tashto odayaashii magaalada culimadii uu arko dhalinyaradii uu meesha isugu kulmiyo hadda maalin hore hotel meeshan yaa waxa aan rabay inaan kasoo casheeyo meeshii oo dhan yani dhalinyaran ka mari waay markaasaan nin baa la kaftamay oo aan garanaya dhalinyaradaas ku jiro warheedhe maxaa caawa maxaa jiro hebel baa xildhibaan u taaganoo annaga dhalinyarada beeshiisaa nahay dhalinyarada beeshiisa yani wuxuu isku dayayaa ninka xildhibaanka in uu soo kiciyo mar walbo beeshiisa which means waxay noqotay siyaasadii north eastern mid fool xun oo ku salaysan maxaan ku idhahdaa reer hebel waaye annagaa iskale kursiga yacni tusaale kursigan hadduu qof kale isku soo sharaxo oo reerkaas aan ahayn oo nin very quality ah oo aqoon leh oo ilaahay ka cabsanayo oo young man ah oo isbeddel sameynayo oo horumar uu sameynayo dadkii ma dooranayaan marka weligeen waxaan ku jiraynaa yacni fiiri tuulada aad sheegtay dadkan kenyaanka migoori ama ku taalo yacni naakuri eryadeeda dhinacaas meelaha ay degaan half london oo kale waay annaga ma haysana xataa biyo gabdhahayna oo jaamacado ka soo baxay shaqo ma haystaan wiilasheenna ma haystaan yacni waxaana noogu wacan ninkan mas-uulkoon mar walba soo dooranayno adiga hadalka wadata cabdisalaan fadal
waxaa u maleeyaa bishii janwari ay ahayd aniga maxamed cali inaan ka baxda ka baxnay nairobi waxaan tegnay meel ka mid ah naivasha tuulo ka mid ah waxaa la tuuladaasa tegi doontiin markaan tegnay tuuladii waan aamin waan halkan ma tuulaa mise waa magaalo cajiib
ani maxamed cali markhaati ka ah tuulaan tegnaan la leeyahay tuula oo naivasha ku taallaa
laamigeedana waad aragtay laami iska badaawo dadka yacni se u dhaqmaayaan xoolihii nidaamka halkaa ka jiro businesskii biyihii halkaa socdaan ganacsi halkaa ka socdo waa tuulaa tuuladaasi waxaa leeyahay waxaa laga yaabaa inaad marka laga yaabaa in hawada ka yar untaa laga yaabaa ogaada hawada basa laga hadlaya oo keliya networka laga yaaba keliya laga hadlaya laakiin sida kale nidaamkii waxyaalahaas ay u kala socdaan iyo caafimaadkii wax wala dhaqaatiirtii se u kala socdo waa arka waa yaabaysaa waxbarashadii se u socoto arkaysaa markaasa waxaa la mid ah markaad fiiriso magaalooyinka kale laakiin teg gobolka waqooyi bari gaariso teg waa meeshii magaalada la leeyahay markaad tegto waxaa arkaysaa bridgka markaad saarso kuleel baa kaa hormaan kuleel magaaladii way holacaysaa biyo ma lahan cunugeed waxaa arkaysaa garjan wato oo biyo ku raadinayo hooyo waxaa arkaysaa qoraxdaasi kuleelkaasi meel bannaan la fadhido qudaar yar oo iibinayso
waa ayaandaro wey dadka waxaa fiican marka gobolkan horta way iska codeeyaan laakiin waxaa fiicneed bal in marar qaar lasoo qaado basaska lagu soo qaado bal horta gobolada la keeno bal indhahooda waxa ku arkaan isbedelka ha bal ha arkaan bal horta indhahooda aad iyo aad laakiin ayaga way soo arkayaan marka way marar habaabinaan blackmailna bay ku samaynayaan aad iyo way jeedinayaan waa ayaandaro waa ayaandaro yuusuf oo runtii yacni waxaa soo soo aragteen waa tusaale fiican i wish dadka codaynayo iyo dadkii reer north eastern oo na dhegaysanayo hadday dooran lahaayeen dad yacni aqoon u leh ehel u ah yacni dad maxaan ku idhaahdaa ummadda wax u qabanayo meeshaas waxana dhigay waxaa waaye reer hebel i think waxaan noqonay siyaasadii soomaaliya oo lagu qaybsanayo four point five soomaaliyaabana dhaanta four point five markii reer hebel ay dhahaan qof b h d watay keenaan ayaamaan waaba naga hormareen aad wax fahansan waa dad wax fahmay laakiin north eastern jidkii iska dhaaf we don't want to jidadka lagu qaatay bajetka ama sacuudiga ay bixisa ama qatar ay bixisa ama dowladahan lacagaha milyoniska bal bilyoniska lagu qaatay ma raba inaan ka hadlo ana ma raba waktigii la bixiyay lacagtaas iyo intay la eked because annaga waxaan falanqaynaynaa maxaana la gudboon dadka wax codaynaya iyo dadka mas-uuliyiinta mas-uuliyiinta usoo laabto barnaamij siyaasadeed inuu la imaado weeye hadday odayaashaas ay ku dhahaana warniyow tookadan hebel baa istaagsanaa wuuna kaa soo horey wuuna kaa aqoon badan yahay wuuna kaa diin badan yahay wuuna kaa weyn yahay yacni walaalow udaa in la isku tanaasulo ma jirto gaarise iyo yacni wajeer maalin hore waxaa laiga soo sheegayay rag isdagaalay oo qoriba isku qaadan gaaray ma aqaan qoryaha meel ay ka keenaan bimacnaa yacni dagaal dhexdooda ka dhex dhacay because of ninna waxay qaarna waxay wataan odayaasha nin reer hebelow yacni ilmo adeerkooda dadna waxay wataan maxaan ku rahdaa kii hore meesha sii joogay marka sidaan usoo kala qaadnaba dadku qaar mas-uuliyiinta waa labo dad xil soo qabtay oo lasoo arkay maxay galeen maxay gudeen صح yacni kuwan oo Maxay kale wax hadday soo qabteen ha la soo doorto haddaysan waxba soo qaban oo most corruption ay ahaayeen nin habeenkii oo dhan soo jeedo maalinkiina qaad cunayo en, member of parliament le- leh maxaan ku rahdaa member of parliament baan ahay en, akhlaaqiyaadkiisa aanan fiicnayn oo iska yacni wuxuu doono sameynayo nin yacni aan weyse u dhowrnayn ninkaasoo kale waxaa fiican reer northeastern inay codka kaga argoostaan ay dhahaan xataa haddaad tahay wiilkayna ma ku soo dooranayno sababtoo ah because at least xataa jaamacad muusan geenin ama muusan ka bixinin hal qof xataa ii sheeg hal qof ay ka bixiyeen dadka Obasiri.
qaar way dadaalaan waataan kuu sheegay qadiyadda annagoo ah arday waatay noo gurmadeen ay wataangulaa u tageen rag mas-uuliyiin saasoo kalea jira ilaahay uu jecel yahay yacni ilaahay ka cabsanayo oo wanaagsan oo qiimi yaa badan dadka oo u marka danqanayaan aad iyo aad markay kaa hor imaadaan aad jeclaani qaarna markay kaa hor imaadaan waad waad waad ka yani Raadsan oo cuudubilaysani dhibsan.
marka dhibkan haysta waxaa waaye dadkii siyaasadda aana la garanin war nin l- yacni ka soo qaatay form four yaa wuxuu rabaa inuu u istaago yacni member of parliament waryaahe ninkan kalaaba degree watee walaalka ayaa watee oo masters watee oo b h d watee yacni maxaad aadan u siinaynin nafaaskan waana kursigan beel baa iskale hadday hadday noqotay reer northeastern inay beele ay ku doortaan war beel walba ha soo doorato akhayaarkooda alaysa minkum rajulun rashiid yaa reer- reer northeasternow nin fiican idinkuma jira miya dadkii waa yacni abaaraa ku dhacday ilaahay wuxuu yidhi wa an low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum ma an gadaq alla ka cabsigii baa yaraaday fisqigii baa batay waxaa la rabaa dad akhayaara dad ah, ahlul maxaan ku yidhaahdaa yani khibro leh experience leh wiilasha yaryarka oo wanaagga rabo oo rabo siyaasadda inay soo galaan odayaashan meesha joogo oo labaatanka sano kursiga ku fadhiyo bilaahi caleyg u tanaasulan dhihi lahaa annaga dhibka annaga isku keeno ustaad yuusuf because maxaa yeelay hadda fiiri turkida markii ay xilka ay qabteen nimankan akbati xisbigan hadda talada haya e k b yacni waxay ka soo bilaabeen bilya taxtiya guryay dhiseen yacni agoontii ay lacag siiyeen Dadku waa yeeladeen.
iskuulkeeyeen wax walbay sameeyeen aad iyo aad ilaa io la jeclaade intaysanay hayaan xilkaas hadda Aad- erdogan mar hor yani mar labaad buu haddana rabaa inuu isku soo sharaxo yani madaxweyne weli dadka agsida weli dadkiyaa sii jecel marka annaga ma turki baa naga fiican annaga ma yurubiyaankanaa naga fiican waay wiilasheenna wax bartay oo aqoonta leh oo very educatedka ah oo yacni nashaadka leh maxaan u siinaynin ninkan odayga oo toban maal, maalmood ka hor la qalayba ooba tacbaanka la rabay inuu masaajidka safka horo galo iska tasbiixsado amaba xajka aan u dirna ka bixina iyo cumro oon dhaano war xaaje musee adiga inta noo fariiso wiilashaanaan siyaasadda aan rabnaa inay xaqeena noo soo dhiciyaan haddana say u hadlayaan qaarkood wallaahi haddaad dhegaysato social media aniga aad ogala socdaa siyaasadda northeastern Da- waxaa waaye yani mutaxadisiin baariciin dad aftahanno waay wiilashii xataa looma ogolo m c waxaa la leeyahay eh, reerka way shirayaan odaygana wuxuu wadaa lacag meelu lacagtii ilan corruptionka ah meesha boorsada ugu jirta xaaraanta lacagtan oo odayaashan ku qaybinaya odayaashii indhasarcaad buuba ku akhriyayba odayaashii wiilkii dhallinyarada ahaa oo wax bartay oo ka soo baxay ja- jaamacad nairobi university ama ku akhristay eh, garissa ama north east eh, maxaan ku rahdaa wajeer iyo iyo mandera maba arkaanba marka annaga goormeen noqonaynaa dad horumare sidaa sheegaysa tuuladaas marka waa inaan isku tanaasulnaa tanaasulka mas-uuliyiinta dhexdooda waa muhiim tanaasulka mas-uuliyiinta dhexdooda waa muhiim tan kalena waan tilmaamay odayaasha iyo maxaan ku idhahdaa yani congress oo kale ay la mid yihiin yani waa inaan qadarina diintana amrayso Aad iyo aad.
nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laysa mina qofka aanan ixtiraamin qofka na- naga weyn ana u naxariisanin maxaan ku idhahdaa kan yar kala dambeyn waa inay jirta northeastern siyaasadeeda waa isku dhexyaacsan tahay hadda bal fiiri yacni xataa markaan kambeyn garaynayno kambeynka ma naqaano i wish inaan annaga dad qaar aan intaan la hadalno barnaamijya noocyadan oo kale la sameeyo la yidhaahdo kambeynka bal sidaan u sameeya manager kambeyn ma laha strategic plan ma laha Isdhexyaac.
media isdhexyaac Ahad waxaa arkaysa mararka qaarkiis yaa yiri markii kambeynka lagu jiro dembi lama galo gabara baa isu soo sharaxayso alxamdulilah yacni gabadha markaan arko marna waa farxa marna waa ka naxa markaan ku farxa waxaa waaye qaybtii ay lahayd gabdhaha yay parliamentiga noogu masali waa loo baahan yahay dadka kenyaanka gabdhahooda iyo dhinaca dumarka way ka dhisaan we need it waa u baahana laakiin markii lagu jiro kambaynka xanafta xanta caydaha laiska ilaaliyo gabadhiyo waxaa arkaysaa ustaad yuusuf weli maaragtay gabar la xambaarayo Aad what is that gabadhiyaa la xamba ilaaha la caragelina warheedhe gabadha ha hadasho soo dhaweeya mushmua heblaayo faadimo ama yani xaliima waa loo baahan yahay parliamentiga inay gasho waa loo baahan yahay yani in ay xaqii gabdhaha iyo xaqii dumarka iyo dumarka waxyaabo badanay u baahan yihiin yani qoondadooda waa u baahannahay laakiin gabar aan waxba akhrisanin gabar aanan maxaanku yidhahdaa reerka unbay ka dhalatay tii dhaqaale leh unbaa siyaasadda soo gelayso which means macnaheeda waxaa waaye qofkii dhaqaale leh reernoodisen damo uu lacag bixiyo damo uu isagu imaado laakiin waa waa waa laga fiican yahay horta arrintaas cabdisalaan horta ba- de- qofka xildhibaanka haba soo istaagay horta muu fahansan yahay baahida markaad fiiriso baahida muu fahansan yahay dadka bulshada uu qabo ilaan wax waliba baahin baa qofka soo istaajisaa haddii uusan waxba ku- uu ka qabanaynin muxuu u soo istaagayaa waa waa diinta su-aal fiican waay diinta allaha raxmaanka amaama allah aakhiro waa la weydiinaya su-aasha su-aal fiicana i wish inayna dhegaysanayaan qofka sootaan iri hadda laba rakac waa inuu tukadaa odayaasha u tagaa dadka la hadlaa culimmada warniyo waan sharaxanay seed u aragtaan ehel most of them waa sidaa sheegtay fiiri yacni ehel uma aha bimacnaa nin quality le ma aha nin kartile ma aha nin xataa hadal kugu qancin karo markuu soo istaago balanbala ama bagaris ama jeer iyo mandheera Ah, yeah.
dadka qancin kara yacni very educated environmentiga la socda mas-uuliyiinta la socda siyaasadda la socda waxbarashada north eastern la socda securityga north eastern la socda economica reer north eastern la socda nothing wuxuu ka soo jeedaa reer hebelaan ahay aryaha hee anago ma anagoo reer hebela kursiga reer hebel naga qaadayaan war intee u socotaa where are you go waxaan ku jirnaa 2022 Isbedel.
waa la hormare we need change change yaan rabnaa reer north eastern reer north eastern ayagaa dib noo dhigeene i wish sanadkan inayna dib noo dhigeen because firi tiimka imaanaya kenya waa isbedesho ustaad yuusuf Aad iyo aad.
you know that Aha.
tiimka imaanaya junayd iyo maxaanku idhahdaa raila labaatan sano junayd la shaqaynaya maxaanku Raila.
idhahdaa eh, raila Aad iyo aad.
maanta waxaa lagu tiriyaa dowladda imaanaysa lafdhabarteeda and a very very important weliba ninka person.
loo maro waa long time uu ku jiraa isaga nasiib darro waxaaba laga soo doortaa een, een, dhinac madow ay degaan Aad iyo aad.
buu ka soo gala kartidiisa iyo wanaagiisa iyo waxqabadkiisuu ku soo galay adiga waxaan ka wadaa tusaale rag saasoo kale oo oo oo dhalinyaro ah oo wax qaban karto oo maxaan ku idhahdaa Maxamed yacni Ali Nyali.
ummadooda bedeli karto horumar u keeni karto yacni aan dooranno dhibkana haysta maxaa tusaale- waay tusaale kale Aha.
maxamed cali nyaali oo Yes.
maasaa laga soo dortaa Yes.
kumuu dhalan wuxuu ka soo Good.
jeedaa sielo good waxaan u baahanaa isbedel weliba isyalo waxaa sii dilay drugs qaadkiyaa Aad iyo sii dilay drugska banaanka waaye habeenkii night club isyalowdii aan naqaanay madrasada aan kusoo akhrin akhrisanay mas- madrasatul falaax yacni intaasoo sano ka hor ma aha ilmaha yacni sanadkan haddaa isyalo halkaas oga durugno marsabad waxa ka socdo enjiyosyada iyo I don't want inaan waxyaabo qaar sheego laakiin we need change reer gaarisa waxaan u baahanahay yacni dhulka hana gelinina ilaahayna wuu idin weydiinaya culummada iyo dadka dacwada ku jiro oo u fatwanaya garab socdo garab ordaayo wiilkayni waay wiilkayni waay war ilaahay ka baq toban sana uu ku soo jiray yacni must corruption waay gaarisa isbitaalkeeda waxba mau ka qaban wallahi wiilal sida aniga adiga oo kaleo very educated oo maasha allah oo wallahi shaqo uusan siinin adeerkiisaa dhalay shaqo ma siinin markaasoo halka xafiiska markay la imaado sekreteeraba u fadhisaba yaareed xataa hadday ahaan lahayd gabar soomaali gabar kaluu keenaya excuse me hebel ma joogaa kaamiradu kaa fiirinaa guduhu ku jiraa markaasay waxay dhehaysaa I'm sorry eh, he's not around war yaa ilaahay yaqaan muxuu qabta ninkaas bal fiiri ilaahan kugu dhaars marka ninkaasoo kalaan rabnaa inaan ka aargudano ayda hadduu yahay governor ayda haduu- hadduu yahay M- M- eh, member of parliament maxaan kaga argoosan karnaa sideen kaga argoosan karnaa reer north easternow idhagaysta halkaas dullinimada iyo duruufta annaga waxaana bada idinka codka The calling card bay wataa waxaan caadi aad leeyahay, kuuradaadan kuuraha weliba dahab.
wadamada carabta wadamadan kusoo barbaara culimmada waxay dhihi jireen yacni macrikatu sanaadiiq halganka iyo dagaalka iyo jihaadka sanduuqa waa jihaaday ku tilmaami jireen caadi yahay soo ma Aha.
i don't know aniga maaka ani inta wax ma ku baran ani intaan yaraa qurbaan wax ku bartay Sax.
soo maha Caadi.
turki iyo carab iyo meelahaas saasaa naloogu tarbiyey i don't know culimmada inta joogta inay dadka ku qalqaaliyaan jimcooyinka ay ka hadlaan war wax doorta oo qof fiican doorta oo maxaan ku idhaha doorashada ayada haddaanan dad dooran annaga baarlamentiga qaybta aan ku leenahay muslimiin haddaan nahay yacni meeshay ka baxaysaa gabdhahayna wan wanaagsan waa inaan u ducaynaa garab siinaa oon dhahnaa kaalaya oo lacag xataan sinaa nimankan ganacsatadaan la hadlayaa wiilasha yaryarka iyo gabdhaha wan wanaagsan support walaalow ganacsataa tahay businessaa haysataa ilaahay dartii u support gare gaaris uu ka soo baxay wajeer uu ka soo baxay mandheera uu ka soo baxay muhiimadda waxaa waaye qof ehel u ah muhiimadda waxaa waaye qof educated ah Marar- mararka qaarkiis qofka educatedka waxaa ka fiican mid yacni ka soo baxay foomfo oo daacada laakiin Aad iyo aad.
balwad aan lahayn qaad aan cunayn Shaadec.
dumar iyo balaaye iyo akhlaaqdiisa aysan xumayn baa ka fiican marka annaga sanadkan waxaan rabnaa in aan ku jihaadno sanduuqa in aan kuuradeen aniga codkayga hadda maalin hore nin baa isli igu qabtay wuxuu yidhi usaax cabdisalaam hee kuuradaadaan u baahnahay dad badanaa hor joogay ma ku siinayaan ahay you are very corrupt intaasuu joogay islii muxuu ka qabtay habeenkii oo dhan uu soo jeedaa qaad buu cunaa Ay.
ma raba magaciisa inaan sheego nadaafadda islii waad aragtay sekuuradka islii maalin caday waxaa la iga qaatay aniga mobil aaway sekuuradki aaway maxaan ku rahdaa laamihii amniga aaway miidiyihii aaway xaafadaha kale hindida ay degan tahay orodoo u tag war annaga xaggeen joognaa reer nawdasinoo qabyaaladii oo oo qofba aad aad noqoteen ilaahay ka baqa most of themna weliba Waa hal tan- reer waa baan la tan siyaasadda laga hadlayaa hadlay.
reerka ugu badan waad garanaysaan ma raba magacooda inaan sheego ilma adeerayaalow ilma adeerayaalow isku noqda odayaal haddaad tihiin ka tashta aayihiina iyo mustaqbalkiina dadkii aad soo xusheen hadday ehel u yihiin gohed waad ku mahadsantihiin odayaashiina culimmadiina waad ku mahadsantihiin hooyooyinka waa ku mahadsantihiin dhallinyarada waa ku mahadsantihiin wiilasha yacni waa ku mahadsantihiin dad qaar oo wallaahi yacni aniga waxaan arkay oo aad khibrana u leh yacni oo fiican ilaahay dartiina aan u jeclahay because ma raba magac inaan sheego ma raba magac inaan sheego way badan yihiin dadka xunxunna wallaahi haddii la iga codsado dhegaystayaasha ay dhahaan cabdisalaanow dadkaas noo sheeg maanta hadday dhihi lahaayeen diintana ay ogoshahay listi baan keeni lahaa most corruption oo hadda taagan oo north eastern rabaan in laga soo doorto welina taagan welina taagan mar walbana wuxuu ku soo baxaa yacni musuq maasuq lacaguu ku soo baxaa dowladdii waa isbedeshay aan ka faa'iidaysano ra'iilaa imaanayo war du- dunida sidii awal ma aha yurub way isbedeshay turkiga way isbedeshay ruush iyo ukraine wax ka socda waad ujeedaa dagaalkii saddexaad in laga cabsanayo war dhallinyaradiina wax bartay war dhallinyaradiina Waa wax tahay.
bartay jaaniska siiya oo Een, ha la ab- soo doorto Aha.
oo hala support gareeyo wallaahi rag badan ba aniga siduu prime ministerka cusub oo hadda yacni i don't know ma aqaan inaa isku keenta qaani waa saaxiibkayga qaali ah saasoo taadana waxba uma doonto oo waa- waa- saas uma yacni eh, isku reerna ma nihin wuxuu dhahay laakiin hadal erey cajiiba hadda ka hor idaacadda waan ka sheega waa ninka fajarka noo kicin jiray hadda ka hor markaan ka wada shaqayn jirnay xisbiga eh, xasan sheekh uu aasaasay kismaayo markaan tago waa ninkii yidhi Cus- cabdisalaam nin culimo waaye yaan lagu dilin kismaayo xataa haddaanan reer isku reer ahayn ninkaas nin nin nin qur'aanka cabdirashiishi cali suufi uu soo baray waa waa ninkii naftayda badbaadiyey bimacnaa waxaan ka wada siyaasadda ereygii uu yidhi prime ministerka ilaahay khayra siiyo ilaahayna ha ku guulaysiiyo xilkana wuxuu yidhi yacni social media ka fiiri wuxuu yidhi siyaasadda jannaan ku tagaynaa buu yidhi annagana reer northeastern saasaana laga rabaa it is good janna Mantiqada lagu waa is- tagayaa marka?
jannaan ku tagaynaa bimacnaa wuxuu ka wadaa sida turkida oo kale inaan noqono ummad aan wax u qabano war wadaadada yidhi siyaasad yaan la galin ii sheeg intay joogaan aniga kuwii waxaan kuu sheega Marka isoo waxa- waxaa la tarbiyeeyey jeedaa- waxay dhaheen sanduuqa sanduuqa waa jihaad waa ina weliba waxaan rabnaa sanadkan yacni mushaarakada iyo ka qayb qaadashada qof walboo muslima oo kuuradaas helayo in uu yani ka qayb qaato aniga meel ay ku dhaheen culimada siyaasadda in la galo waa xaraam ma arkin Ah, because i don't know aniga wadankan waa kusoo laabtay ma ma- ma ma garanay adaa iga yaqaano yusufow inay inay dhaheen laakiin haddaan ka hadlayno dastuur ma lagu dhaaran karaa iyo waxyaabo qaar fatwooyin waa gooni laakiin inaan dhahno kambeenkan muusiga la shidaa waa xaaraam een, dadka waxay bixinayaan ah, lacag laaluush waa xaaraam waxaa ka sii muhiimsan fiiriya waxaa ka sii muhiimsan aniga waxaan waxa la igu soo tarbiyeeyaan sheegaa culimmadaydan ka soo qaadanaa masar egypti kuwait meelaha aan jooga waxay igu soo tarbiyeeyeen in ummad loo soo istaago siyaasadda in ay tahay maanta meesha keliyan kaga cadgoosan karno cadowgeenna gaaladan kale eh, maxaan ku idhahdaa wadankaaga aad wax ugu qaban kartid waxna ku bedeli kartid and a good example waxa ah erdogan waad aragtay from street yacni jidka isagoo wax ku gadi jiray maanta wuxuu noqday reer galbeedka heer wuxuu gaaray yacni finland iyo S- sweden markay rabeen inay nato soo galaan inuu noo dhaho viitada isticmaal ilaa hadda wada hadal baa lagu jiraa yacni fiiri sunaacu lqaraar waa inaad tagtid haddaan rabna inaan ummad bedelno meesha ugu sarrey siyaasadda soo gal yani heer aad Siyaasad- ku gaarto in markaasi ilaa la dhaho gobolka waqooyi bari bay maxaa ka socdaa bal Caadi.
arrinta ayadoo eh, fadh- eh, shirka ama miiskooda hadalka aan ku jirin waxba ma kala soconayo waxba ma kala soconay marka aniga waxaan jaanis aniga waxaan qabaa fikirkayga reernood isan hay dhagaystaan walaaladay waaye waa isla degnaa ilma adeeraday waaye adeeraday waaye abtiyaashay waaye odayaasha waxaan ka baryayaa please please and please jaaniska siiya wiilasha yaryar hala Haddii- siiyee Ha.
cabdisalaamu hala siiyee Eh.
qabyaalada sii la dhihi marka qabyaaladii soo maha ilaahay baan ku daanaynaa waxaan dhahaynaa war reer hebelow beel baa loo qaybsadaa kur- kursigan soo maha shalay wuu ku jiray hebel hebelaa shalay ku jiray toban san wuu soo qabtay qof kala keena we needed change u baahana weligeen misbedel tobankaa sana hadduu wax qabanayo tobankaa sana muxuu u qaban waayo warra laakiin ilaa laakiin gobolka waxaa la eh, isla xibtaa- isla xisaabta ma jirto accountability ma jirto alla waxaa keenaya Ama generationka gobolka cusubaa keenayo odayaashan waxaan dhahaynaa asanteen hisaana waad mahadsantihiin yacni xataa hadduu rabo gavana waxaan dhahayaa i wish mar kale inuu soo laaban it's enough enough and enough waxaan rabnaa annaga isbedel reer north eastern waa inay dhegaystaan isbedelaan rabnaa we need change ani fiiri b h d ya haystaa waxbaan soo bartay waxaa la rabaa maanta inaa ummadda wax u- u- ugu qabto waxbarashadeeda adiga waxbaad soo baratay digriyaa wadata ama saasoo kale waxbaad rabtaa ummadda inaad u qabato dadka raba inay ummadda wax u qabtaan oo daacad ka ah oo shuruudihiina ka soo bixi karo u dhiiba ma diidani odayaashii haddaa dhahdid cabdisalaanow walaalow waan ku dhegaysanay hadalkaagana waan qaadanay dad jooga male laakiin aniga oday ah doctor hebel yacni iyo hebel oo aqoon leh ha la doorto ninka odayga ha la doorto hadduu wax qabanayo laakiin hadday og yihiin diiniyana u soo laabanaynaa dadka wax dooranayo odayaasha iyo reer eh, gaarisa ama reer bandheera ama reer wajiir ninkan inuu corruption ahaa la ogaa war qaarkood hadda unbaa la arkay kambeenka intay jire weli kuwa waapi ma qabuuray ka soo baxeen hadday soo laabteen hadday soo laabteen markaasuu kambayn garaynaya oo odayaasha u tagaya markay soo galayaan haddana say ku soo galaan ma garanaysa waa si xun manager kambayn ma laha strategic plan ma laha long plan ma laha wax wanaagsan ay ummadda u qabtaan way yaryihiin annagaa meeshaas isdhignay iskuulaadkii waa aragtay waxbarashada in laga soo cararay sekuuradka waa aragtay meel aan ka joogno dhaqaalihii waa aragtay meel aan ka joogno environmentiga waa arag ummad waan ka arnay waatuu leeyahay ninkii een gabyaagi limithli hada yaduubu alqalbu min kamadin in kana fi lqalbi islaamun wa iimaanun macnaheed waxaa waye reer north eastern waxa dulmi iyo dullinimo iyo yacni horumar la'aanta dhibaatadas markaad aragtid qalbigaa sidii ice creamka ku dhalaalayo wallahi hadduuba qalbigeena ku jiro reer North- north eastern haddaan nahay oo qalbigeena islaam wax yarna wax yarna uu ku jiro marka saaka am sorry inaan si oo emotional u hadlay am sorry because anaga waxaan rabnaa inaan north eastern ka dhigno the best gobolka ugu fiican waxbarashada aada iyo aad gobolka ugu Caafimaad.
fiican ammaanka gobolka ugu fiican war biyaanan heli karin ceelaanan qodi karin intaasoo sanuu gaabana ahaa hal iskuul muu dhisin hal isbitaal ma dhisin hal ilmo uu geeye scholarship ama turki uu ka bixiya amaba yurub uu geeye ama nairobi university ii sheeg wallaahi hebel iyo hebel iyo hebel baan dhihi karaa ilaahay ha ka cabsadaa dhibkana waa odayaasha problem yote wuxuu ka imaanaya waa odaya odayaasha waxaan rabnaa inay ilaahay ka baqaan inay soo saaraan dad fiican qofka kale aniga ageka ma, ma, ma diidani laakiin da the young generation oo waxbartaa noo joogo qofkan oo la qaban socdan ahaa oo karo, la xisaabtami karo, odayaasha ah lasoo qaban karo aad iyo aad hadduu soo daalay oo hadda caafimaadaysa nin la qalay ru- oo turki lagu soo qalay oo isagoo dhan halkan laabti dhan laga jeexay baa raba inuu wa- wax u noqdo gabana ama m b ya akhi waaba jirantay aakhiradaada aakhiradaada ilaahay u har oo ilaahay u tasbiixso oo ilaahay u soo laabo annagana ilaahay wuxuu horumar nagu siinayaa oo yacni wanaag dhan uu nagu siinayaa markaan ilaahay u soo laabno abwaabu risqi ustaad yuusuf waa soo koobaya ilaahay muxuu nooga furayaa wuxuu yidhi ilaahay wa fi samaai risqukum wamaa tuucaduun oo markii taqwo allah la helo waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja walow ana ahla alqura aamanuu waad wada garanaysaa suurat alacraaf yacni waxaana laga rabaa inaan ilaahay tala saarano wujuubi tawakuli cala allahi siduu rasuulku sal allahu alay wasalam uu yidhi maca akhdi lasbaab shimbirta waad aragto subaxiyay ka lahdaa habeenkii waxay soo laabataa iyadoo dharagsan yani I sh- i wish inaan maq- maqli lahayn en- en- dhegeystayaasha en- en- en- ha- hadalkooda iyo commentigooda Aad iyo aad.
and i wish inay soo geli lahaayeen khadka nimanka mbiga in the end waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxaan rabnaa annaga aniga waxaan u hadlaa waxaan u galay warbaahinta anigoo diintaas aqaano oo ummaddaas wax u soo bartay oo wiilkoodii ah oo nor- reer north eastern ka soo jeedo inaan dadka ugu dhowaado inaan dadka codkooda soo gudbiyo saakana waa soo gudbiye reer north easternow ilma adeerayaalow adeerayaalow iyo ilma ilma ilma abtiyaalow qaraabaan nahay soomaalida waa qulyaa- quya- qulyaa ayuhalkaafirin waa isku noqotaa waa wiili abtigiis dadka qabiil ha ka dhigna qabiil bahasha ha ka dhigna ololihii siyaasadeed waa bedesheen qabiil ha ka dhigteen xanaftan dhaafa caydan dhaafa ninkan mas-uulkoo lacaanaya dhaafa xaggee ku qoran tahay diini keliya ka raaca aad iyo aad yacni dhaqan gaala iyo dhaqan muslim intee lagu arkay war kambaynadan madowga fiiri u fiirso wallah is different wax qof qof caanaya male qof walba wuxuu meesha usoo istaaga wuxuu qaban lahaa ilaahay aan ka baqno culimadana ha ku boorisa dadka iyo masaajida in qabyaalada iyo loolanka loolanka siyaasadeed laga ilaaliyo dadka in laisku soo dhoweeyo annaga ilaahay wuxuuna yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu laakiin aniga dreamkayga waxa waaye i have a dream yacni riyadayda waxa waaye in aan young generation jiilkeenna ilmahayna aan wax soo barnay fursadda hala siiyo please Oo gobolkaasi Please, ah, oo hala gobolkaasi aqbali.
ah dhalinyarada wax soo baratay war ani dhalinyaro markaan leeyahay nin sideed iyo toban kama wado war dadka y- wax soo barto b h Aqoonta d da leh.
soddon leh thirty forty yani dadkaas wax xal oo lala xisaabtami karo isbedelkeeni lala kara, xisaabtami fahamsano karo gobolka of dhibaatadiisa, course culaysyadiisa.
of course wadankay garanayaan siyaasadooday garanayaan kan kii old peoplekii dadkii hore oo aabbayaasheen iyo adeeradan hanoo joogaan xajkan geenaynaa hanoo fariistaan ducada hanoo qabtaan Aad.
masaajidka hanoo galaan talada hanogu Waan darsadaan la kafa- odayaal waan ha la kafa- noqdaan waan la kafaala qaadayaa waana la kafaala qaadaya gabdhahaynana gabdhaha waa u duceynaa ilaahayow gab- gabar walbo ka soo istaagtay renood istana ilaahow horta waafaji waana la rabaa in tusaale fiican ay u noqoto odayaasha qaar yaa waxay leeyihiin bilcaan waaye yaa akhi bilcaan ha ahaate laakiin waxaa laga rabaa qoondadii dumarka ayaa baarlamanka la raba laga rabaa dad kale ma- dadka kale oo kenya nala degan maan u s- ma- maan u dhaafayna May.
annaga waxaana laga rabaa meelaheena goobaha muslimiinta ah doorasho fiican 100% in laga qayb qaato yacni Cod- wixii codka codkaasna sida saxda ha u dhiibtaan sidii saxda ah u dhiibtaan codkoodana waxaan idhi waa inay ku jihaadaan meel uu sheekh uu fadwo ku soo saaray aniga ma arkin intaan soo laabtay kenya uu yidhi siyaasadoo laga qayb qaato ma jirto waana kuu sheegay mas-uuliyiinta annagoo arday ah corruption markiinu lagu sameeyey iyo discrimination dadkii noo gurmaday embiyadii waxay ahayd renodistan oo watengula u tagay ministry of foreigner oo baarlamaanka ka hadlay fiiri annagoo ardaydooda ah haddayna ayaga ahaan lahayn abaalkaasna waa uu haya rag badanoo oo mas-uuliyiina oo ilaahay dartii aan u jeclaha oo north eastern ka imaadaan Aad.
aan garanaya aad baad umadsanta cabdisalaan waad maqlaysaan dhegeysa cabdisalaam ustaad cabdisalaam qaari cabdisalaam dhegeysaal falanqey cabdisalaam waxaasoo dhan uu noo soo kabay haddaba uu dooro nin markaasi kuu doodi karo kaagana doodi karo baarlamaanka kaana kaana doodi karo dowladda dhexe sidoo kale kaaga doodi karo dhanka baar- baan- waa damaca kountiyada sidoo kale kaaga doodi karo kuna fahmi karo kuu dulqaadan karo kuu daqan karo kuuna oyin karo culaasyada dhibaatada baahida aa qabtana dareemi karo dhegeystayaal inaad doonato waa muhiimkaada waana mid aad dan kugu jirta dhegeystayaal tusaalooyin fara badan inoo soo qaato anu ku mahadsanaya nooga mahad celinaya cabdisalaam dhegeysta cabdisalaam waa inoo soo dabcan wanala sii joogi doonaa ilaa inta laga gaaray tobankii qadarka soddonka daqiiqo barqanimo hadduu ee bahraali ka noqdo warkii ayaad maqli doontaan goordhow ee tobankii barqanimo mustacab ismaaciil biidnillahi tacaala laakiin ta ka hore cabdisalaam oo dhegeystayaashaan siinaynaa Okay.
laba iyo saddex dhegeyste eber Good, toddoba good, eber laba saddex good.
shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suwax wanaagsan yuusuf bakada barnaamijka daadiinaya iyo sidoo kale cabdisalaam dhegeystayaal adag inaad ku baaqsan tahay dhegeysiga la socodka waxaan filayaa wax badan inaad markaasi ka fahanteen ka qaadateen cabdisalaam waxaana dabcan uu fahmaya culaysadan dhibaatada ilan asagana gobolku kasoo jeeda Een, dabcan waa maqlayseen ilma adeerayaalow ilma abtiyaalow ilma eedayaalow ilma waxaasna wuu ku celcelinaa wuxuu ugu celcelinayaa wuxuu arkaya dhibka in adiga wado adigii dhegeysanaya inaad dhibka wado ood kunkishina oo la ordayso maalintii dabcan waa cabdi- cabdisalaam waa arkaysaa Aad iyo ninka aad.
xildhibaanka wuxuu ku Waa tashanaya- ayaan daro.
xildhibaanka wuxuu ku tashanayaa haddii uu deegaankaas tegaya inuu lacag uu sii qaato hal milyan buu sii qaadanaya si qof walba shan shan markii boqol hore oo ilmaha iskuuleyda oo gaajada subax walba u baxaayo Aad.
yani oo dhaxantaas ku baxaayo muxuu u siin waay muxuu wax u qaban waay laakiin hadda ha leysiyo Most corruption waay.
hadda wuxuu leeyahay aniga wixiigan gadanayaa Laa wuu kaa ilaaha gadanaya ku- wuxuu kaaga gadanaya waa lacag yar dadkii way baraarugeen wa- deh dadkii reer north eastern way baraarugeen sanadkanna waxay soo dooranayaan dad ehel u ah oo aqoon u leh ama nin dhallinyaro ha ahaado ama nin kaloo siyaasad kusoo jira aado dadkii reer north eastern indhahay kala fureen ustaad yuusufow aad iyo aad qaadka telefoonka ugu hore barnaamijka noo daafurayaan siinayna cabdisalaamow hayow soo dhow walaal magacaaga waan ka xumaa qadku ku raaya dhegeystahaasi waan ka raaligelinayaa n cabaar iyo ina soo wacayay qeexigaha kale qadka telefoonka siina walal soo dhow magacaaga
Hello, Assalamu alaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhow walaale
Yusuf wuxuu wadi salaam iyo adiga abdisalaam.
shukran waan kaa qaadnay
Ani waay mandeerantaas oo.
soo dhow haniye
Waan dhaway walaalkay abdisalaam Allah qaadsiiyo.
shukran Dembigiisa Allah dhaaf, dembi waalidiintiisana Allah dhaafo.
aamiin waa tahay gabadhaasi ducee lasoo gashay ku maasan tahay allah ha ka aqbalan leenahay Een, xigaha kale qadka telefoonkaasina bal aragtiisa fikirkiisa waxaa uga baxay barnaamijka soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعقي حسوسي
waa mawlid oo ka soo wacaya madogaashi مولد سودي وانا كسلام يا
waa ku salaama yuusuf bakadow aad iyo aad baan iisoo dhawaa adiga sheekh cabdisalaam maanta saaka hadal ku qabatay شكرا هيا خير allah walaadka khayr allah siiyo sheekh cabdisalaam waan salaamahayaa وكا قادي hadalkaasay hadal aad u fiican waaye maanta ka hadalkaa hadal aad noo kiciyo waaye hataa nahay reer ibnu hududkan reer waqooyi beri maxaan haystaa dhibaatada maxay tahay markaan haysato
dhibaatada haysata waa dhibaatada hadda dib loo dhigtay ee kenyada kala galana ee magaalooyinka hadda hadda hadda ee annaga hadda aan ku faanaynay hadda naloogu soo hadda maarta naloogu soo misaalay tuulooyinkii kale dhow kenya iyo kenyada kale ku jiray naloogu soo misaalay mhm
dhibaatadaas waayay annaga waxaan leenahay reer noloshan haddii aan nahay aan tashano inaan arrintaa ku dayba tashiga tashiga ayuu ka bilaa waxaa dhahda waan tashana tashiga marka ayuu ka bilaabanayaa
kasheega annaga reer noloshan budheeraa wajeer gaaris baa inta aan tashano inaan dib isku aan kor isku qaadi karno oon ilaahay magantiisa tahay kenyada kale sidaan ku gaari karin aan falkeeda gal aad baad umahadsantaha shukran uu ku mahadsan dhegeystahaasi xigaa kale qadka telefoonka sinaa soo dhow walaal magacaaga walaal ku maqlayaa
salaamaaleykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waxaan ku shaqaa inaad arrin badan walaal waan kaa qaada magacaaga
absalaan waa salaamaya sheekh absalaan sa uu kaa uu kaa qaaday haye magacaaga anaga maxamed aadan xag raama ma garan maxamed aadan soo dhow raamo haye
wallahi horta nin oo intaas saa ka dhawaajiya baa arrin kowda mhm
weli fara kama qodan oo maaragtay meesha ay taagan tahay oo dhibaatada weliba ay taagan tahay bartinka ay taagan tahay waaba kasii darsan waaba kasii dartay wayba kasii dartay wax soo baraarugta ma lahan saan u saan u leenahay ummad waa ilbaxdee ugu hore waa ka baxdee qabyaalad waa ka baxdee fiican baa lisoo baxan u lehen aad iyo aad
kaaykaas hal ruux ay la taagan tahay ma garan haye
horta eh, ruuxa maaragtay haddii maaragtay magaalo kasta ama location kasta haddiiba ruuxa inta isku olo olo kastoo degan inta isku imaadan ay ay ruuxa lasoo oo maaragtay ninkaan aan hogaamin oo noqona aan la dhihin mhm
bayid meesha ka imaanaysa haye haddiiba maaragtay nin walba nin hal ruux la taagan yahay sax
marka aniga maaragtay hadda hal ruux maaragtay noo imaado noo imaado oo hadda kuri hor- ama kuri hata dadka ofina mhm maan arkin mhm jita iyo dad lacag la wareena lacag baa keentay magaalada maaragtay maaragtay hadda sa- isaga sheegayo weli weli maxamed aadan oo miina arkin wax dantii shacabkii aayihii ka hadlaya laakiin maxaa lacag baa lala wareegaya leedahay shan shantan sano ma arkin harroo dad kusoo noqona abaartan coronagan intaan maaragtay harbaran oo jira dad baa gaajo u dhammaanayo dad baa maarata cunugiisa isbitaal oo geysanaya isbitaal dad baa maarata cunugiisa maarata soo dhameeyey secondary soo dhameeyey jaamacad markas ku baansilacsan aad iyo aad dad kusoo noqona hoosahaan dadka ugu soo noqona ma arkin Mhm.
laakiin dadkii maarata maalinkaas hool baa la taagan yahay lacag baa la urursanaya laba laba boqol saddex saddex boqol marka dadkii garashadii iyo garaadkii baa ka lumay horta haddiiba maaragtay sida meeshaan la taagan yahay oo lacag la arursana Mhm.
ninkii shantii sano ha- shan- lacagtiisa baa soo asana qorshaha ku daray horta haye shicibka waddanka degan aha waxay madaxa gashadaan ay ogaadaan haa ninkay lacagta ka arursanayaan aad iyo aad laasima shantii sano lacagtiisa ma soo heshaan maxaa yeelay ninka la- sanad maa lacag hadda koro- oo socdantii hadda kambeynka soo ha dad baa lacag bixinaya mogtahay shukran
marka waxay ogaadaan inay ninkaas lacagtiisa soo heshaan oo maarta waxaan kuqinay aad dad maasad maxamed aadan saaxib marka waan kusalaama saad in badan absalaano Ustaad.
Een, waxaa la dhihi jiray waa war hilmaamasho badan ama umulba aad iyo aad aad iyo aad aad iyo inkastoo aad.
xumaatay aysan naga ahayn Aad iyo dumarka mugta markay dhalaan waxaa laga yaaba markay inay dhahdo een, war inaan meel kale sii maraynin inaan kan baa igu dambeyn cunuga nabad allah iga keeno eh, waan dhalay ma wax kale ma sii fira waxaa laga yaaba marka haddana marka umasha ka baxdo inay gabadha sii uunsato ee marka haddana ay is- isnashnaashto isqurxiso marka hadda d- shacabkii sidiiba hadda haysataa hadda isqurqurxinayaanoo uunsi baa geshanaya marka shalayna waxay lahaayeen wax soo gelayo iyo wax aan dooranayno iyo waxa agtaanaga imaanayno ma laha maanta noo maqlaysa hadda dhegeysa wuxuu leeyahay wax hadda ajandihii iyo qorshihii nagala hadlaya ma lahan waxaa leeyahay ninka lacagta siiya ninka heblow doorta kala doorta dabcan way adag tahay cumuuman ee, dhegeystaha waa ku raacsanahay fikirkiisa saliimka ah ee annagana yacni saa sheegta waxa waaye ma waantoono ee, tan kalena diiniyana waa u sheegaya cid walboo lacag bixiso mas-uula oo xaaraan ah oo corruption rabay inuu ku imaado maalinka yowma alqiyaamo marka aad keligaa tahay oo qaawan tahay amaam allah mas-uuliyaddeeda waad qaadaysaa una diyaargarow adduunyana waad ku gubanaysaa lacagahaas aad farqinaysid oo ummaddii wakhtigii koronaya xiliyo kale ay u baahnaayeen kuwa qaadanayana alraashi walmurtashi kuwa qaadanayana ayagana way ku gubanayaan calooshooda kansar waxay cunaan ilaa boqol boqol shilin may qaataan bay noqonaysaa ninka mas-uulka saxda ah sida saxda adduunka lagu hormarayna waxa waaye qofka inuu dhaho waxaanaan qabanayaa oo weliba waxqabadkiisa uu ballanqaado oo hadhow lacagta intuu hadda sii lahaa uu hadhow yacni u dibdhigo wax ugu qabto iskuul u dhiso isbitaal u dhisa iyo wixii la mida ama dadka waayeelada een, curyaamada baahiyada kala duwan qabaan in xitaa Aad- halka lagu kaafiyo aad iyo aad aad.
buu mahadsan yahay cabdisalaan raalli ahaada ilaa iyo eh, laba iyo toban daqiiqa meelahaas ay noo soo hartay oo barnaamijka markaasi aan doonayna inaan kusoo gabagabanay weliba aragtida fikirka dhegeystayaasha aragtida iyo qof weliba fikirkiisa wuxuu markaasi ka faa'iida ka bartay iyo waxa markaas imikan nusqaanka halkay ka jira sida lagu sixi lahaa ama loo- lagu hagi lahaa dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal laakiin marka hore aan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka ah waana shirkadda isgaarsinta safaricom dhegeystayaal haddii aad markaasi raadinayso dhul markaasi horumarsan dhul markaasi jawi degan ah iskaashatada maalgashiga safaricom ayaa markaas imika ku haysa qaybta markaas ugu fiican adeega safaricom investment waxay markaas iibinaysaa mashruuca kiambu marina garden oo markaasi xigta aaga tato city ee ruiri sawlka kiambu dhegeysan waa maalgashi aan markaas noociisa lahayn oo soddon daqiiqa oo dhegeysan u jirta magaalada caasimada ee nairobi waaw waa dhul markaasi aad u qiimo badan waa dhul markaasi dhow ah qof dhiba wuxuu raadinaya imika ku haminaya uu raadinaya dhegeystayaal waa dhulka markaasi cid waliba ay ku taamaysay lacag qiimo yar oo qof waliba tabartiisa itaaltiisa ay markaas uu ku iibsan karaa dhegeystayaal waxaa laga waxaa markaas laga soo gala bartamaha nairobi westland iyadoo markaas loo sii maraya jidka weyn ee thika highway iyadoo sidoo kale laga soo gelayo magaalooyinka thika iyo kiambu loona marayo wadada markaas northern bypass marina garden kiambu waxay markaas ka kooban tahay adeegyada madadaalada oo ay markaas carruurta ka- ay ku ciyaaraan waqtiyadooda markaas ay ku qaadan karaan weliba saldhig booliis oo halkaas amaka dhaqdhaqaaq oo loola socon karo waxaa sidoo kale oo ku dhowya xarumaha markaas laga dukaamaysay ay ku jiraan thika road mall village market two river mall bangiyada isbitaalada iyo sidoo kale meelaha markaas cibaadada dadka markaas loogu talagalo qoysaska waxay sidoo kale ku heli karaan meelo markaas ku haboon ay carruurtooda markaas aad ugu baahan yihiin waxay markaas u baahan yihiin dugsiyo iyo dugsiyaas oo kale ah sida side nova bayonea wood creek international iyo weliba croford international school iskuule caalami ah iskuul markaas caruurta markay kasoo baxaan lala yaabi doono waaw la dhihi doono waxyaabaha aadka u muhiimka ah oo uu leeyahay waxaa ka mid ah ama dhulkaas uu leeyahay waxaa ka mid ah sida koronto biyo nadiif ah iyo weliba eh, xayndaabka korontada ee dhegeystayaal ee halkaas aan la soo geli karin burcadka matuugada aysan soo geli karin dhegeystayaal haddaba lacagta waxay ka bilaabanaysaa saddex dhibic laba milyan oo lacag ah haddii aad haysato dhulkaas uu ku anfacaya haddii jirto qorshe markaas qofka ku- wuxuuna qofka qorshaha ku bixin karaa isla markaa lacagta qofka harakama bixinayo wuxuu ka bixin karaa maalin maalmo ama sidoo kale bilooyin ay ku bixin kartaa bilooyinkaas oo ku kooban ilaa iyo sagaal bilood oo adiga heshiiskaada dhegeysla xubnaha safaricom investment iyo shaqaalaha safaricom waxay markaasi helayaan ama sidoo kale siinayaan dadka heshiis qiimo dhimis ah gaaraysa ilaa iyo konton halkii boos qofka uu iibsado waxaa jiri doontaa dabcan maalin la iskugu imaan doono dhulkaasi oo ku beegan shan iyo labaatanka bishan oo dhegeysa shan maalmood ay ka harsan tahay dhegeysa shan iyo labaatanka bishan ayaa ballanta dadka ay wada qabsadeen haddaba haddii aad u baahanta dhulkaas inaad qabsato sidoo kale soo arato waxaa markaasi lagaa doonaya lambarkan aa wada la xiriirto eber toddoba laba sagaal hal laba hal laba hal laba ka faa'iidayso dhulkan dhegeysa safaricom investment cooperative oo markaasi aad u qiimo jaban oo dhulka markaasi qof waliba in badan uu raadinayay dhul markaasi deegaankiisa waxbarashada markaasi heer ku fiican deegaan jawi degan oo qurux badan magaaladan u jirto caasimada soddon daqiiqa dhegeysa saaxiibka maalgashiga maanta waa noqon lambarkan kala xiriir oo haddii aad u baahanta shan iyo tobanka shan iyo labaatanka bishan inaad markaasi soo indhadheyso soo fiiriso eberka eber toddoba laba sagaal hal laba hal laba hal laba dhegeystayaal dhulkaasi aan ka wada faa'iidaysana dhegeystayaal aan kugu daree dhegeystayaal ma la socota haddii aad markaasi aad in badan xanuun u ku daashaday in badan dhibaato la qabtay in badan aad la dhibaataysan xanuuno kala duwan oo markaasi aad caafimaadkiisa qarash lacag aad u waysay ama dubadaha aad u waysay iminkan isbitaalka caalamiga ee qaqaan hospital ayaa markaasi ku hayaa xaafadiisi lagugu keenay adigoo markaasi qarashaad lacaga fara badan ku bixiy weliba dhakhaatiirta caalamiga takhasuska kalagoonida leh ayaa markaasi ka heli kartaa dhegeystayaal sida boqol iyo labaatan markaasi dhakhaatiir oo special doctors ama specialist doctors loo yaqaano dhegeystayaal ayaa xaadir kuwa dhegeystayaal oo halkaasi qof waliba lagula socon kara xanuunada sakroon sida gynecologiska xanuunada markaasi kaadida macaanka dhiikarka kuwa qaliinka guud u baahan e n t ga iyo sidoo kale qaliinka kuwa ilkaha ilkaha u baahan in loo hagaajiyo maqaarada waxaasoo dhan iyo weliba shaybaradii ugu dambeysay casriga bashiradii aqabka iyo imajinka kuwa loo yaqaana dhegeystayaal oo si deg dega qofka bukaanka kusoo saaraya xanuunkiisa si dhow lagula soconayo ama sidoo kale halku bukaanka ka bukan yahay ayaa qofka lagu ogaanaya rabbi wax shaafiye haddaba haddii aad u baahan tahay macluumaadkaas waxaasoo dhammaan aad maxay ku taalla xaafadii sri sli outreach medical center waa aqaqaana dhegeystayaal qaybteeda laanteeda waxaa california center waxay ku dhigan tahay k f c wadada dheer ee markaasi general waringu wadada laba toban marka imato labaadka waxaa heli kartaa wax waliba srimol oppositkeeda markaa tagto waxaad dhihi kartaa war aaw halkay ku taalla sli outreach medical center ama aqaqaan xaafadiisa ama laantiisa ama xaruntiisa ee qaybta markaas isliinta ku taalla dabcan isla markaa waa lagula ordaa qof ay ku geenaya haddaba ballanso dhakhtarkaada haddii xanuun uu ku daashaday haddii xanuun markaasi uu ku yaryareeyay ama xanuun haddii markaasi dhibaato fara badan uu ku keenay eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarka mar kale kugu cilin waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarkaas si toos ola xiriir kartaa oona qayb qaadan kartaa dhegeystayaal ha lagu balimo dhakhtarka dhegeystayaal sideed daqiiqa inoo saartay waqtiga owgiis oo lala tegey iyo markiiba markaasi muscab ismaaciil shan iyo toban daqiiqa qaatay dhegeystayaal laakiin inta yara daqiiqada yar oo noo soo hartay ayaa nagu filan bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan maanta gobolka adoo hilla kaaga baahan yahay inaad maanta u heliso waxaana ugu hilan kartaa codkaas yar aad wadato ama kuurahaas yar aa wadato oo lagu tilmaamo dahabka ama aa wadato in wax walba uu kuu goon karo haddii wuxuu ku goon karaa dhanka horumarka deegaankaada wuxuu kuu goon karaa biyo in markaasi ceelal lagu duro adiga markaasi baadiyaha adiga xoolaha ku rafaadsan waxaa sidoo kale kuurahaada ama codkaada uu ku keeni kara waxbarasho wuxuu ku keeni karaa horumar wuxuu ku keeni karaa in dadka wayeelada la ogaado wuxuu ku keeni karaa dadka ogamaha wuxuu ku keeni karaa codkaada ama kuurahaas aa wadato dadka markaas masaakiinaha gabdhaha gorobada ah in ayagana markaas la hilmaamay cabsalaamo oo sidoo kale dad kale ay warkeeba hayinba waxaa sidoo kale ku keeni karaa in isbitaalada caafimaadka deegaanka fayadhowrka waxaasoo dhan ayaa maanta markaasi aad ku difaaci kartaa horumar haddaad u baahan tahay maantaba adiga ha kaa bilaabato qof kale hala sugin maanta adiga ku dhaqaaq wadadaada qaad ha lagu soo daba raaco in haddii maanta shan ay kusoo raacdo beri dambe labaa kusoo raacayaan beri dambe saddexa kusoo raacayaan teeda kale shan tobanaa ku raacayaan markii dambe boqol baa ku raacayaan ilaa markii dambe dadkii ay hala wada noqdaan kan mandheera iyo kan gaarisa kalesiolo iyo kan marsabit ku sugan in markaasi hal ay fartooda hal noqoto oo aan markaasi la soo gaadi karin oo sidoo kale noqda kuwa wadanka u heliya ama gobolka weliba noqda kuwii ugu tusaalada wanaagsana uguna qiimaha wanaagsana ilaan bulshada ayadaa marka hore isbedeshaay tusaale soo saas ma ahan aad iyo aad aad iyo aad bulshada marka hore ayada hee isku tashato haka sugin in xildhibaan uu ku bedelo haka sugin in governor uu ku bedelo haka sugin in m c uu ku bedelo haka sugin in warraba adiga marka hore hakaa bilaabto isbedel si markaasi hiilada maanta aad u baahan tahay beri beri dambe waqti walba jiilka soo socda ay u helaan maanta adiga caruurtaada u heli dadkaada hiiladaada qarabadaada u heli eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan cabdisalaan aad u mahadsan yahay waxoo dhan asaga noo soo kabay oo markaasi faraqa inoogu shubay saaka waan oga mahad celinayaa waana dhegeystayaal waa weriye cabdisalaan waana sidoo kale qaari oo qur-aanka maasha allah heer sare ka gaaray waana sidoo kale nin falanqey ah aniga kuma dhihin ee ah waa wax laga arkayo dadka xitaa ka arkaniga ma ahaan soo dhawo walaal dhegeystaha qadka telefoon ku jira farqa wanaagsan ku salaamaya
alaykum asalaamu waraxma waa soomanaan filaya ninkan waa soomaanoo qadka shalay ilaa amika la
maxaa dhacay yow hawada weyleeka gugaysa satii markay tadaba beri ma hayno waxoogaa jaam baan ugu fadhiyaa maanta baambala oo cid- hadda idaacaddii ma maqashaan waa cariiri satii marna waa naga dhumo shan bay unoo maqan yahay barnaamijka ma la socota hadda
waa bal dib igu aad oo soo maaha dashareegtoo la dooranaysa waa laga hadlay aad iyo aad waa la socotaa dhibaatadan maanta hil hilis baa lagaaga baahan yahay sababta annaga bara waan tushalla haye
waxaan nahay dadka maanta aan dhasnay dib yaan ugu noqon dad cusoo aan raadino haye sababtu maxay tahay
wax qabasho la-aan baan ku dhacnay haye
kii u horreeyay markuu gaari dhaanta usoo saare haa
annaga waxba gacanta uguma jiro haye
reelow reelow bay noqoto hadda salaad ma lagal dhaqaq haye
shantu shan boqol baa la bixinayaa sax
ninkan muxuu bixiyey kan hadda soo socda muxuu bixin rabaa baa meesha taallaa haye
biyo lama sheegayo caafimaad ma laho wadda ma jirto wax kaloo laga hadli ma laha dadkii hunguri bay noqdeen
hadduu ninkii berta dhigto aha halkoo ruuxa oo dhihi ma jiro sidan iyo sidan baa na haysata haye
nin kastaa ninkii bu amaani haye hebel baa dhalay waa la yaqaana ajaabtu ka dhashay waa ree hebelow meeshan bay taageen haye
marka annaga ma mar aan horumar sugayna waxa ma inooma muuqato waa konton sano soo socoto kaasaan filaya hadda ani mawliga kaasaan filaya haye
mar intaan istawno war waxaan aan bedelno maxaan ku bedelnaa waxbuu qaban waaye uma fadhino hadda annaga ha marka idinka shanta boqol iyo kunka shilin waxaasaa u fadhidaan annaga middan baa nala weyn Ta-
shantaa boqol hadduu bixin waayo waa ninka runta ka hadla haye kasmaadka dambe lama soo baxay ninka waxaa leeyahay dhawr xamuu bixinle maanta hadalkiisa ma rabno oo lacag yar buu bixiy laba boqol iyo shilin buu bixiye iyo bixiye maanta hadduu korinaynin ma ma baxayo bannaanka ma tegayno marka waa kala miisaamaysaan oo kii shantan kun iyo kii labada kun dhan waa la kala qaadayaa base ninka markuu waxaan u bixiyo gamarka hadduu helo haa lacagtii mu aruursanba wuxuu dhihi dadkan haysa way herteeyeen lacagtii hore oo ka baxda lacagtii buu soo ceshanayaa lacagtii hesheen mar dambe dib nooma soo noqonaya
waa hadala saaca aad baad umaadsantaha sooma marka marka maanta tii marka anaga waxna bal aad baan lagula hadlo insha allah aad baad umaadsantaha shukran aad buu mahadsan yahay soomane waa lagu mahadcelinaya wuxuu leeyahay Aad ninkii iyo aad.
lacagta qarashkiiga baagala marka markuu kursigu- kursigu ku fadhiisto Lacagtiisu soo intiisiiba ceshanaya.
soo ceshanayaa ustaad dhegeystaha waa waa uga mahad celinayna and I wish- I wish ina inuu maaragtay idaacadda ay u hagaagto uuna maqlo Eh, laakiin renaldison oo i dhegeysanayo l- laba waxba waan waan fari lahaa mid horta ha ogaadaan ninka lacagta bixinayo laaluushka ah masiirka ummadda ku cayaaraya xaaraan inay tahay qadcan ay tahay allah subxaanahu wa tacaalana uu ku ciqaabayo qabrina ay sugayso kafanna ay sugayso ummad masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda uu ku cayaarayo waxaa la rabaa ummadda inay iska qabato ayada ummaddiina waxaa inay ku yacni hungoobaan oo hankeeda shan boqol iyo kun shilin ay ahaadaan masiir ummadna ayagana way dambaabayaan ummad saddexaad ama la kii hogaamiye saas ahaa oo xumaaday iyo dadkii doortay oo corruption ku doortay dad fiicanaa jira dad saddexaad dadkaas waa inay wacyigeliyaan ogow ustaad yuusufow hadda markii doorashada la dhahay madaxweynaha soo laba xisbi ma taagna
ugu cadaad ugu cadcad labadaa xisbi annaga ma soomaali baa labadooda miy maya way imaan doontaa maalin yacni soomaalida ay wadankan ay ka taliyaan oo ay wax ka qabtaan oo maaragtay heerkaas yacni- maqaamka ay gaaraan maqaamkaas ay gaaraan aad iyo aad hadda ka hora waxaa lagu sheegay eh, anagu media un baan falanqaynaynaa Eh, nin aan saaxiibanahay professor cabdiwahaab cabdisamad waa taqaanaa dhegeystayaashan walaaq- yaa wuxuu ii soo diray whatsappka eh, article laga qoray eh, soomaalida Eh, dadkan standard iyo daily nation mararka qaarkiis fikra lagu soo dhiibtaa waa freedom of speech Sax, sax.
annagana waan dhiibanaa waan hadalnaa Eh.
nin baa wuxuu ku tilmaamay wuxuu yidhi the next fifty years kontonka sano soo socdo soomaali baa wadankan qabsanaysa waan akhriyey waan haystaa ilaa hadda marka aniga professorkaba waa u jawaabnay marka wuxuu ku saleeyey wuxuu dhahay arrin oo cajiib uu sheegay wuxuu dhahay annaga laba ilmaan haysanaa ayaga labaatanay dhalaan marka ogaa uu yidhi labaatankaas waxay ka soo baxayaan british school kuwa kenya system bartay kuwa dibadda wax ku soo bartay marka taranka horta populationku waana laga badan doonaa uu yidhi fifty years kadib uu ka hadlaa aad iyo aad waa good point hanugu dhaliilo laakiin konton sano soo socoto waa kontasna way guur badan yihiin uu yidhi midda kale wuxuu yidhi dhaqaalay leeyihiin midda kale siyaasaday barteen uu yidhi ayaamahu siyaasaday soo galaan oo meel walba dowladda ciidan iyo meel walbana waa ku jiraan marka waa u jawaabnay specially ani waa u jawaab professorku wuxuu dhaha adi u jawaabsan waa u jawaabe waxaan dhahnaa annaga we have a right to vote or to be elected annaga dastuurka kenya ayaa noo ansixiya inaan wax doorano nala nala dooran karana marka shaki kuma jiro soomaalida inay heer ka gaarayso geeska africa inay heer ka gaarayso shaki kuma jiro ee laakiin laakiin waxa ayaa dara ah oo nasiib xumo ah dadkan corruptionka miirana culimada musuq maasuq socda ah musuq maasuqiyo qof culimmada waxay ooga aamuseen imaamka masaajidka waa ina adeerkiis kama hadlaayo sheekha caalimka oo fatwoodo nin kale hadduu article uu qoro wuu radinaya laakiin ninka ina adeerkiisa kama hadlayo which waa ayaandaro yani sheekh hebel iyo sheekh hebel ma dhahay laakiin sheekhyaasha culimmada dowrkan dhibaatada ba'an way culimmada uga hadli waayeen arintan arintan ah waa sidii hadda fiiri ustaadow yacni culimmada haddii arintan ay ka bixin lahaayeen sida tusaale example baan kuu sheegaya gabdhaha la yidhi waa madhibaan iyo gabooye iyo maxaan ku idhaha dad saasay ka dhasheen lama guursanayo toban culimo hadday iskugu yimaada nairobi ama north eastern amaba meel meel ay ku shiraan culimmada soomaaliya oo dhan ay guursadaan gabdhahaas hal hal ay ka guursadaan arrintii ma dhammaan lahayn mise ma dhammaan lahayd tusaale iyo ma qaadan lahayd dadkii soo maha meeshii way ka bixi lahayd madhibaan madhibaan weligiis wuu jiraa saasaana loo yasaa dad qaarna ilaa north eastern dad la yasaa jiro maanta markii loo loo imaado reer adeeraday aan la hadlayo reer abtiyaashay waa ka iska badaa marka culimadii dowrka ay ku lahaayeen war ninkaas fiiri ma ka hadlayo aniga example ma raba inaan ugu soo qaato islii ma raba inaan ugu soo qaato ma raba inaan commenti gareeyo qof shakhsi mas-uula which ma aha anshaxa miidiyaha laakiin waxaan leeyahay reer north easternoo waan ognahay yacrifuuna kamaa yacrifuuna abnaa'ahum waxay u garanayaan siday ilmahooda u garanayaan ninka daacaddana way garanayaan ninka xunna way garanayaan laakiin ninka xuna ina adeerkood noqdo yaa halkaas kilkishay ku wataan war alaysa minkum rajulu rashiid goormeen ka baxaynaa ustaad yuusuf goormeen arkaynaa wad iwish mar dhowaan rabay inaan ku tago gaarise iyo walaal baa ii yeera yidhi iskuul baan furaynaa kaalin nagala soo qeybgal waxaan rabay inaanba la hadla reer gaarisa hadda hadduu cabdisalaan soo istaago waxaa la leeyahay ar cabdisalaan yaa waay ree hebel miya ma ina adeerkeena waxaas waa laga fiican yahay qofka waxaa la weydiinaa masaajid haddaa ka istaagtid oo kelmad munaasiba aad dhahdid ittaqu llah waxaa la weydiinaa maada qaala aanifa horta muxuu lahaa horta yaa waay haa ree haba la qaata sheekadiisa marka dhibka dhan waxa haysto diintana waa usoo gudbinaa culimadeydii waxaan ka bartay khadiijka iyo caraba iyo turkiga in voodka yani codaynta ay waajib tahay waajib waaye sunno ma aha waa waajib waa macraka waa jihaad la rabo wadanka in lagu bedelo ummadna aan wax kula qaybsano maraan soo hadal qaaday gabdhihii gabdhahaan hadda taagan ustaadii qoonda sooma laha baarlamaanka way aanan ugu saboot garaynaynin gabdhaheenna oo wax bartay oo very educatedka way dadka qaar ay u dhahay markaan maqlo bilcaan waaye bilcaan siyaasadda lagama war xaggaa uma socoto challenge adi kulama galayso laakiin waxay u taagan tahay qaybtii dumarka dumarkan muslinka haddaysan baarlamaan ka gelin yacni dad madowaa soo galay hadda baarlamaanka kenya markii laisku imaado hadday kenyaanka ay dhahaan wajua waislamu wamekataa ku vote ni xaraamo intee u soconaa annaga annaga waxaan rabnaa inaan bedelno wadanka oo dhan weligeen hadda korna brograama oga hadla waxaan idhi weligeen ma ku fikirna dadkan inaan dacwad gaarsiino marka markaan rabna inaan ummad bedelno meelaha ugu sasarayso oo siyaasadda wadanka waa inaan ka soo galno hadda ka hor waa soo gabagabanaya ustaad yuusuf waan safray joman kenyatta international airport baan ka safrayay nin baa marka wuxuu yidhi leenkaan ku wada jirnaa waryaani waryaatu macnaha haddaa ku dhalatay mombaaso xataa cabdisalaanow yacni adiga waryaabaa tahay leenkiiyaan ka baxay meesha waxaa haystay nin aan abaal u ahay weliba magaciisa aan sheegi karo jirjir la yidhaahdo oo muslima isla afuur jirnay kenyatta international airportka ninka haysta oo dhan waay ninkan ka hadlayo waa reer isyolow nin aad u macrifo f- yani fiican oo nin wanaagsan wey waxaa i baray nin asharaaf ah oo shariif shooba allah yarxamo wiilkiisa maxamed shariifa i baray waa u tagay waxaan ku yidhi excuse me mushmua aniga in la igu dhaho waryaa ni waryaa iska dhaaf ayaamaan maalin hore markii prime ministerka la dooranaya maxaana lagu dhahay waryaa waa al-shabaab waryaa meel walboo tagta fiir sumcaddaana laga dilaya annaga aaway laamihii amniga aaway mas-uuliyiinteenii aaway miidiyaheenii aaway dadkeenii aaway culimadeenii waa tahay eh, ma jirto mhm.
marka ummadda waa in loo gurmadaa ummadda waa in isbedelaan aad baad umaadsantahay cabdisalaan Een, gabagabadan soo gaarnay fariintaada ugu dambe aad siinayso dhegeystayaasha een, si eh, hadda doorkan waktigan kala guurka iyo codkaasi ay haystaan ay ugu faani karaan ayna ugu helin karaan gobolkooda fariintaada ugu dambe aad siinayso maxay tahay cabdisalaan farintayda ugu dambeeya laba xisbiyaa taagan Mhm.
xisbiga aad ku qanacsan tahay Aha.
in uu ummadda wax u qabanayo islaamka cadowna uusan ku ahayn damiirkaaga ku dooro dadnimadaada ku dooro codkaagana waa waajib inaa wax dooratid m c ega kan aad soo dooranaysa iyo m b ga iyo gaafanahana ilaahay oga cabso nin ilaahay ka cabsanayo oo wax qabad leh ood reer hebel aadan ku xulanin xulo aad baad umaadsantahay cabdisalaan shukran saaxib cabdisalaan aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal anigana aan kusoo qatimo ee dhegeystayaal codkaada maanta hiilaha ku noqdo oo markaas yaa lagu helin adigoo hiila haysato codkaada jeebka kugu jiro hiilaha ku noqdaan kuleeyahay Een, haddii aad markaasi aad u baahan tahay inaad eh, dhegeyso mid ka mid adeega qaybta barnaamijka aan kuusoo qabta haddii aad markaasi raadinayso ama dhul eh, horumarsan jawi degan ku yaalo Iskaash- eh, dabcan iskaashatada maalgashiga safaricom ayaa markaasi ku haysta qaybka markaasi ugu fiican adeega safaricom Eh, waxay iibinaysaa mashruuc markaasi kiambu marina garden oo ku xigta ama xigta aaga tatu city ee roiro ismaamulka kiambu waa maalgashi aan nuuciisa lahayn oo dabcan lah oo qof waliba uu iminkanu la heli karin soddon daqiiqo oo u jira bartamaha nairobi waa nooc markaasi qof waliba iminkan uu ku hami qaba uu raadinayo waxaa markaasi laga soo galaa bartamaha nairobi westland iyo sidoo kale lo- iyadoo loo sii maraya jidka weyn ee thika highway iyadoo sidoo kale markaasi laga soo galaya magaalooyinka thika iyo kiambu loona maraya wadada markaasi northern bypass marina garden kiambu waxay ka kooban tahay adeegyada mad- qaybta markaasi madadaalada oo ay caruurta markaasi ku ciyaaraan waqtiyadana ku qaataan iyo saldhig booliis oo halkaasi amaha lamaan oo am- amniga ama lamaha ammaanka sida dhow ay ula socdaan waxaa aad markaas ugu dhow xarumaha markaas laga dukaamayso ay ku jiraan thika road mall village market Ruda- waa river two mall iyo bangiyada isbitaalada iyo sidoo kale meelaha markaasi cibaadada qoyska waxay heli doonaan meel aad markaas ugu haboon maadaama guriga uu u dhow yahay dugsi taya leh sida markaasi nova pioneers wood creek international iyo weliba Crof- croford international school waxyaabaha aadka markaas muhiimka uu leeyahay waxaa ka mid ah korontada biyo nadiif ah iyo weliba xiindaab markaas korontada ee ee korontada oo qofka tuugada ama barcadka aysan soo geli karin haddaba lacagta waxay waxaa ka bilaabanaysaa saddex dhibic laba milyan iyadoo markaas ay ku jirto qorshaha markaas ay ku bixinayso qofkas ama qof waliba sagaal bilood gudahooda xubnaha safaricom investment iyo weliba shaqaalaha safaricom waxay markaas qiimo dhimis u hayaan konton eh, kun halkii boos ah oo oo qofka uu iibsanayo waxaa jiri doonaa maalin la iskugu imaanayo dhulkaas oo ku beegan shan labaatanka bishan juun waxaa wac maantaba haddii aad u baahan tahay in dhulkaas aad soo arato soona qiimeyso maantaba eber toddoba laba sagaal hal laba hal laba hal laba oo ka faa'iidayso dhulkan safaricom Invest- waa safaricom investment cooperative saaxiibka maalgashiga dhegeysan idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ayaa sidoo kale dhegeysanaysaan saaxiib iyaal halkaasaan ku safiray barnaamijka hogaanka idaacadda star f m yuusuf bakadi sidoo kale ustaad cabdal- waa ustaad cabdisalaam ayaa markaas si wada jir ah inigu daadiinayeen waad ku mahadsantahay dhegeyska la socodka idaacadda star f m dhegeystayaal waxaynu ballan hamaalinta berito arrimaha gargaarka biniaadamada iyo qaxootiga waxaan iga tegay sidaas nabadgelyo waad ku mahadsan tahay dhegeysta marnamo mawjadaas ka badan si wararkii barnaamijyada aysan kuu dhaafin gowrana waxaa maqli doontaa xamdi gurey iyo barnaamijkii madasha dhegeystayaal mahadsanadiin dhammaantiin maalinta berito waan isku xiisi doonaa dhegeystayaal maantaba u heli gobolkaada maantaan kuleeyahay berri baan kuleeyahay u heli gobolkaada dhegeystayaal